بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد سورة طه آية كسورة السنين آية سديت من الصدح أيها درس جاي قبل الله نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يا فرعون qisadooda ayaan kusoo dhexsinay iyo wixii dhex maray qeybtii hore ee fircawn ku saabsanayd markii la xidhay oo la dhameeyey ayaa waxaa la bilaabay marxalo cusub oo taariikhda ka mid ah waa reer bani israa'iil taariikhdoodii wey nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo walaalkii haaruun nabiyullaahi haaruun reer bini israa'iil gumaysiga ka saaranay way ka saareen waa kuwii badda gudbay markay badda tillaabeen alla subxaana watacaala oo gumaysigii ka saaray khatartii baddana laga badbaadiyey ayuu alla subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum waxyaabahaan idinku irsaaqnay kuwooda wan wanaagsan cuna laakiin ha xadgudbina dayibaadka laydin siiyey ha ku xadgudbina oo ha ku qooqina ku shukriya alla subxaana watacaala nicmooyinka idin siiyey oo fa yaxilla calaykum adabii waxa weeyaan bimacnaa waajibidna waa ladhaha degidna waa ladhaha fa yaxilla calaykum adabii haddii aad barwaaqada aan idin siiyey ku xadgudubtaan waxaa dushiina ku waajibaya cadhabay ciddii dushiisa ay cadhabaydu ku waajibtana waa hoobtay oo meel halisu ku dhacay wey macnaha taasi waa hanjabaad tannaaddu waa rajogelin wa innii lagafaarun liman taaba wa aamana wa camila saalixan uma htada ruuxii qalad intuu ka dhaco soo laabto oo alla rumeeya camal saalixana la yimaado hidaayada iyo hanuunkana ku sugnaada oo jidkeeda si fiican u qabsada midkii uu dhaafid badan baan ahay bu rabbi subxana wa tacala ayb wamaa acjalaka can qawmika ya muusa nabiyullaahi muuse calayhi salaam waa kan soo sheegnay ballan buu alla u dhigay subxana wa tacaala ballan afartan beri kadib ah ayaa loo dhigay toddobaadkan reer bani israa'iil akhyaartoodii ana soo kaxaysaa layidhi meel baa lagula ballamay duurtii buurtii duur ayaa lagula ballamay si loo guddoonsiiyo ama loo siiyo kitaabkii tawreed ah ballantii buu marka soo aaday akhyaartii reer bani israa'iil oo toddobaad sana isagoo wata meeshii intaan la soo gaadhin buu kasoo horumaray isagaa waxoogaa tillaabooyin kasoo horreeyo intuu kasoo horumaray buu meeshii yimid arrinkaasaa marka laga hadlaya rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ihi wamaa acjalaka maa maxayba acjalaka kusoo dadejiyey muusow min qawmika qowmkaagii maxaa kaasoo dadejiyey yaa muusa muuse qaala wuxuu yihi muuse hum iyagu ulaa'i waa kuwan calaa atharii raadkayga korkiisay ku sugan yihin wacajiltu waan degdegay ilayka adaan kuusoo degdegay rabbi rabbigayow litardaa si aada u raalli noqoto qaala rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala fa inaa anagu qad fatannaa waan imtixaanay qawmaka qowmkaagii waan imtixaanay min bacdika gadaasha markaad kasoo tagtay kadib wa adallahum waxaana lumiyey assaamiriyu saamiri baa lumiyey macnaheedu waxa weeye markuu soo horumaray ayaa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ku yidhi maxaa ku soo dedejiyo qowmkaaga raggii aada la socotay aada ula imaan weyday laba arrimood jawaabood buu bixiyey jawaabta koowaadi waxa weeye hum ulaa'i calaa athari waa kuwan rabbiyo yacni in badan kama soo horumarin waxoogaa aan islahaa malaha dhibba keeni mayso unbaan tillaabooyin baan kasoo horreeyey waxaan badnayn waaba kuwanba macnaha idaba jooga hum ulaa'i calaa athari waxoogaagan horumarkaana ismaba lahayn dhibaataa ka imaanaysa taas waa mid ta labaad wacajiltu ilayka rabbi litardaa waan kuusoo degdegay si ridahaaga aada raalli iga tahay aan u siyaadsado ama u daa'imsado ilan ridaha hore u haystay inaan ridahaaga helo siyaasado daraaddeedna waan usoo degdegay oo waxaan usoo hiloobay imaanshahaan usoo hiloobay rabbi subxaana watacaala marka wuxuu siiyey nabiyullaahi muusa calayhi salaam wixii ka dambeeyey reer bani israiil markuu kasoo tegay warbixin baa la siiyey waxaa la yidhi qowmkaagii waan fitnaynay fitnada waa imtixaanka ay ku dhaceen oo dibiga caabudeen markaad kasoo tagtay kadib waxaana sabab u noqdoo baadiyeeyey nin la yidhahdo saamiri saamirigaasi reer bani israiil inuu ka dhashay baa loo badan yahay oo qoys magacaa leh saamara la yidhaahdo oo shaam dega wuu ka dhashay bay dhihi jireen yay dhahaan saasay u badan yihin marka iyaguu la socday nin magaca dhexdooda kulena waa ah sida uu u fitneeyey iyo waxa uu ku fitneeyey qisada dhexdeeday ku imaan doontaa iyadoo faahfaahsan laakiin si gaaban baa nabiyullaahi muusa waxaa loo sheegay wixii dhacay iyo ciddii sababtay qaala rabbi wuxuu uhi subxaana watacaala wamaa maxaybaa acjalaka ku soo dedejiyey can qawmika qowmkaagii kaasoo dedejiyo kaasoo hormariyey yaa muusa muusow qaala wuxuu ihi nabi muuse calayhi salaam hum iyagu ulaa'i waa kuwan calaa atharii raadkayga korkiisa xaalay ku sugan yihin ama calaa atharii bay ku sugan yihiin waa kuwan raadkayga soo hayaan oo ay daba socdaan wacajiltu waan degdegay ilayka adaan kuusoo degdegay rabbi ow rabbi rabbigayow litardaa si aada u raalli noqotood iga raalli noqoto ridahaagana waan usoo degdegayo dee wax laga daaha ma ah qaala wuxuu ihi fa innaa anagu qad fatannaa waan jirrabno waan imtixaanay qawmaka qowmkaagii waan imtixaanay min bacdika gadaashaada markaad kasoo tagtay kadib mana wa adallahum waxaana lumiyey assaamiriyu saamiri baa lumiyey sabab saamiri baa u noqday oo qowmkii tawxiidkii ka kharibay shirki iyo balaayo u kaxiyey farajaca muusa ilaa qowmihi khadbaana asifa nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxaa la guddoonsiiyey kitaabkii tawreed ah waa soo qaatay marka uu soo noqday isagoo warkii haya farajaca waa laabtay muusa muuse ilaa qowmihi qowmkiisiibuu ku noqday khadbaana xaale uu yahay mid cadhays asifan oo murugsan murugaysan ama asifan aada u cadhaysan qaala markaa wuxuu yihi yaa qawmi qowm tolkayow alam yacidkum yuusan idin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdan yaboh xasanan oo wanaagsan warsoo yaboh wanaagsan alla maydaan ka haysanin afadaalama waxaa dheeraaday calaykum dushiina alcahdu ballankii iyo zamankii aan idinka maqnaa miyaa idinku dheeraaday am amase aradtum waxaad doonteen an yaxilla inuu waajibo calaykum dushiina qadabun cadho oo min rabbikum xagga rabbigiin ka timi oo fa akhlaftum sidaa daraaddeed baad ballantaydii u furteen oo fa akhlaftum saa darteed baad u furteen mawcidii ballantaydii ballantaan isku ogeyno inaad ku sugnaataan diinta iyo tawxiidka iyo daacada saa darteed baad uga baxdeen qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa maanaan guub yeelin maanaan ballan furin mawcidaka ballankaagii maanaan ku ballan furin bimalkina hanashadanada darteed khiyaarka anaga iyo hanasho arinkanaga anagu aan haysanay maanaan ballantii kaga bixin walaakinaa nagu noqoyo xumilnaa waxaana loo xambaariyey awsaaran culaysyaal oo min ziinati lqowmi qowmka quruxdiisii ka mid waxyaalahay dadku isku qurxinayeen qowmkii fircawn waxyaalahay isku qurxinayeen qurux ka mida baa naloo xambaariyey faqadafnaaha ziinadii baanu ridnay waxaanu ku ridnay xaggee dabka dhexdiisaan ku ridnay fakadalika sidaasoo kale ayuu alqaa u riday assaamiriyu saamirina sidaasoo kale isaguna wuxuu hayay dabka ku riday nabiyulahi muuse alayh salaam waa soo laabtay qowmkiisii uu kusoo laabtay isagoo aada u cadhaysa kana xun waxa ay qowmkiisu ku kaceen waana wax laga xumaada ficil nimankii shalay gumaysigii ku jiray oo ilahay gumaysigii ka saaray subxana watacaala si mucjizo lahoo cajaa'ibana looga saaray oo baddii iyaga inta loo ingejiyey ay ka baxeen ayagoo arkayana hortooda cadowgoodii lagu halaagay kadibna ilaahay risqi u furay oo dhul dajiyey nimankii noocaa ahaa rabbigii intaasoo dhan soo waday inay intay ka tagaan maanta dibi aadaan oy dibi wax u doontaan oy dibi caabudaan waa wax laga xanaaqo laga xumaado wey saas way macana meeshaa waxay leeyihiin nabiyullaahi muuse calayhi salaam markii ilaahay warbixinta siiyey qowmkiisii inay lumeen wax ka muuqday ma jirin laakiin markuu soo noqday oo arrintii isagiiba isdul taagay xaaladiisu sidii markii hore waa ka gedisnay sababtuna waxa weeyaan laysa almucaayanu kalmukhbar ama laysa alkhabaru yani isku mid ba shayga marka lagu waramo iyo markaad adigu isdul taagto xataa wax kale iska dhaafe alwaaxdii lasoo siiyey oy tawreedi ku qornayd wa alqa alwaaxa alla subxana watacala waa kii markuu xaaladda meesha taalla u yimid alwaaxdii xataa waa tuuray xanaaq iyo ciil daraadi macna saas wey marka xaaladii rabbi subxana watacala halkan laakiin wuxuu ka cabiray cadho iyo wuu isagoo murugsan ayuu soo laabtay qowmkiisii buu marka la hadlay alam yacidkum rabbukum wacdan xasanan buu ku yidhi war rabbigiinsoo yani yabooha wanaagsan idinma yaboon yaboohaasi waxaa loo badan yahay inuu yahay kitaabkii tawreed ahaa in laydin siin doono oo axkaam iyo waxaad u baahantihiin oo dhan ku taalla war ilaahay soo yabooha maydan ka haysan laba midkee wey marka ma muddadiibaa idinku dheeraatay aan idinka maqnaayo waad halmaanteen yaboohii alle iyo ballantii oo halmaan dartii baad marka uga baxdeen oo arrintan idinku kallifa mise si kalay ahaydoo waabad u qasadeenba in aad ikhhilaaftaan oo yaboohii alle aad jebisaan ballantiina ka baxdaan waad u qasadeeno haddee markaa waxaad u badheedheen in cadho ilahay idinku waajibto fa akhlaftum mawcidii labadaa midkeebaad marka uga baxdeen ilan shayga ballankaa markaad ka baxayso ama halmaan baa kuu geynaya ama ukasbaad uga baxaysaa sooma war ma waktigiibaa idinku dheeraada waktigu hadduu dheeraado ballan waxay keentaa halmaan buu keenaa oo saasaad uga baxdeen miya mise waad u qasadeen oo cadho ilaahay inay idinku degto o idinku waajibtaad u qasadeen oo ukasbaad markaa ballantii uga baxdeen labadaas keeta xaalku macnaha saasuu ku yidhi waxay yidhahdeen maa akhlafnaa mawcidaka bimalkina cudurdaar waxay keensadeen aada u qabow oon macno lahayn waxay yidhahdeen tala aan leenahay iyo taladanadoo gacanta noogu jirtay darteed maanaan ballanta kaga bixin yaboohii aan kula gallay nin baa na kharibay saas nin baa na kharibay khiyaarkanaga maanaan ku samaynin nin meeshana intuu wax noo malmaluuqay buu macnaha waxa weyaan maarata jidkii naga leexiyey eedii bay iska riixayaan hadde waxa weeyaan dibi inaad caabudaayey hebel baa igu riixay ma cudurdaar bay noqon karta maya maa akhlafnaa mawcidina mawcidina bimalkina yacni hanasho arrintanada aanu hananayno gacanta ku haysanin oo go-aankeeda iyo khiyaarkeeda aan lahayn ma ahayn laakiin waxaa nalagu xambaaray markaanu kasoo tegaynay fircoon iyo mamlakadiisa waxaa nala soo saaray culaysyo oo fircoon qoomkiisa waxyaabaha isku qurxinayeen ka mid a yacni waxaa la yidhahdaa markay soo ambabaxayeen bay intay dahab iyo waxyaalo laysku qurxiyo xullida laysku qurxiyo intay soo ergisteen soo caariyeysteen bay la soo tageen ayagoo marka wato oo xambaarsan bay soo baxeen badii bay soo gudbeen banaanka markay usoo baxeen oo nabi muusena ka tegay oo ballantii aaday bay marka isu keeneen sababta keentay inay soo ururiyaan dab bay shideen dabkiibay marka ku wada rideen saamiri oo meesha joogay oon la socdayna isaguna waxoogaagii uu waday isaguna intuu soo qaaday buu dabkii ku rid meeshaasaa la isugu geeyey sababtu maxay ahayd baa laysa weydiinaya inay dabka isugu geeyaan xulliday wateen iyo ziinadii maxaa keenay qolyo waxay leeyihiin haniimadaan u banaanayn oo waxaan maadaama ay caariye ahayd soona qaateen khalad bay ahaydoo dabkaa inay ku ridaan oo dabkaasi cuno sidii ummadihii horeba qanaa-imtooda dabka u qaadan jiray saasay ku talagashan ahayd qolyo kalena waxay leeyihiin ma ahee dabka waxay ugu rideen waxay rabeen way badan tahay oo waa qaybqaybi yaryar bay hadda kale tahay intay dabka ku wada ridaan oo isku dhalaaliyaan hal qayb ah oo la ilaalin karaa inay noqoto saas daraaddeed marka nebi muuse ay la sugaan soo noqodkiisa iyagoo hayo oo hal qayb ay isku noqotay oo isku dhalaashay ay la sugaan macna adiga sabab keentayba dabkay isugu geeyeen wixii ay ziino wateen o dhan macna waxyaalihi la isku quxinaya dahabkii iyo xulludii halkaas isugu geeyeen farajaca wuu laabtay muusa muuse ilaa qawmi qowmkiisiibuu ku noqday adbaano xaalo uu yahay mid cadhaysan asifan oo aada u cadhaysan asifka cadhada daran waa la yidhahda murugtana waa la yidhahda asifan oo aada u cadhaysan qaala marka wuxuu yihi yaa qawmi qowmkayo alam yacidkum ama asifan murugsanoo macnaha haddaad kala duudan waa fiicantay laba macno say usoo baxaan qaala wuxuu yihi yaa qawmi qowmkayo alam yacidkum miyuusan idin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdan yabooh xasanan oo wanaagsan oo kitaab qiimo badan oo tawreeda inuu idin siinaya afadaalama waxaa dheeraaday calaykum dushiina alcahdu zamankii miyaa idinku dheeraaday oo markaa waad halmaanteen wey macnaha am amase aradtum mise waxaad doonteen an yaxilla inuu waajibo calaykum dushiina adabun caro inay idinku waajibto min rabbikum xagga rabbigin ka ahaatay oo markaa dee waad uqasadeen wey oo fa akhlaftum saas darteed baad fa akhlaftum ballan ballan furteen mawcidii ballankaygiibaad ku ballan furteen mawcidii ballankaygii waxa weeyaan ballantii aad ila gasheen oo maxay ahayd inaad ilaahay daacadiisa iyo tawxiidka ku sugnaanaysaan intaan kasoo noqonay tiibaad markaa iga baxdeen labadaa mid baa keenay ama waad halmaanteen ama waad uqasadeen qaaluu waxay yidhahdeen maa akhlafnaa maanaan ballan furin oo maanaan guub yeelin mawcidaka ballankaagii iyo yaboohaagii bimalkina hanashadanada sababteed aan arrinka anagu haysanay arrin aanu anagu gacanta ku haysanay oo taanna ahayd sababteed maanaa kaga bixin laakiin seen uga baxnay walaakinaa laakiinse xumilnaa waxaana lagu xambaaray awsaaran culaysyo markaan soo tegayna wey oo min ziinati lqawmi qawmka quruxdiisii ah qawmka quruxdiisii kamid a qawmku waa kuwe waa reer fircoon qibdiyiintii wey qawmka waxyaalaha isku qoxin jireen culays ka mid a ayaa nala soo xambaariyay oo soo qaadanay markaan soo baxayn faqadafnaaha ziinadii baan tuurnay oon ridnay xaggee lagu riday fi naari wey maanaa dabkii baan ku ridnay fakadalika sidaa aan anagu ugu ridnay oo kale ayuu alqaa u riday assaamiriyu saamirina uu ku riday waxaa laga yaaba marka saamiri isagu qorshuu watay ayagu ama waxay lahaayeen dabkuba ha baabi'iyo ama waxay islahaayeen hal qayb ka dhigo oo markaasi isku shiila laakiin saamiri isaga waxbaa u qarsoonaa isagu ninka khudba wato wax u qarsoon yahay buu ahaa macna faakhraja lahum cijlan jasadan lahu quwaar faakhraja wuu saaray saamiri lahum wuxuu usoo saaray iyaga reer bani israa'iil cijlan buu usoo saaray dibi jasadan jidh buu usoo saaray ka bedel jidhkaasoo lahu isagaba ugu sugnaaday khuwaarun dhawaq lo-aad bunaaxin ama dhawaq lo-aad fa qaaluu markaasaa waxay yidhahdeen haadaa kani ilaahukum ilaahinimi fa qaaluu macnaha waa saamiri iyo intii raacday qaaluu waxay yidhahdeen haadaa kani ilaahukum ilaahini wey wa ilaahu muusa muuse ilaahiisii wey fa nasiya waa halmaamay meel kaluu ka raadiyey afalaa yarawna miyaynan arkaynin anlaa yarjicu inuusan celinaynin ilayhim iyaga xaggooda qawlan wax odhah ah walaa yamliku inuusan hananin lahum iyaga inuusan u hananaynin oo u haynin daran wax dhib ah walaa nafcan iyo wax dheefatoon fa akhraja lahum cijlan jasadan waxaa laga wadaa saamiri xullidii iyo dahabkii meesha lagu dabka lagu tuuray ayuu wuxuu ka sameeyey farsameeyey markaasuu wuxuu ka sameeyey dibi weyl buu kasoo saaray maanaa dibi dibi buu kasoo saaray dibiga marka jasadan buu alla yihi subxana wa tacaala jid jasadan jid halkaasay mufasiriintu isku khilaafayaan oo qaarna waxay leeyihiin jasadantu waxay kutusaysaa hilib iyo dhiig ila jasad saasaa la dhaha jasad waxaa la yihahdaa markuu hilib iyo dhiig iyo leeyahay marka waxay leeyihiin markii uu sameeyey ilaahay qudradiisa iyo awoodiisa dibigii dahabka uu ka sameeyey baa wuxuu isu rogayba dibi caadi ah oo rasmi ah oo jid caadiya lahoo dhiig lahoo nool buuba iska noqday allana qudradiisa subxaana wa tacaala iyo awoodiisa kuma adka arrintaas jamaadaadka inuu u bedelo waxyaalo nool oo jid leh oo dhiig leh ilahi subxana wa tacala kuma adka taasi waa suurtagal sheekh maxamed amiin shinqito wuxuu leeyahay macnaha inuu raajix yahayna waxaa kutusaya jasadantaa kutusaysa bu maxaa yeelay jasadan lama yidhaahdeen buu leeyahay hadduu iska yahay un wax qalfoof ah yacni biro isku dhalaalay oo keliyata hadduu yahay jasadan lama yidhahdeen buu leeyahay qolana waxay leeyihiin fuqahada yani waxa wey culimada tafsiirka ka mid waxay leeyihiin ma ahayne nafna ma gelin jasadna ma noqonine birihii iyo dahabkay meesha ku daadiyeen baa waxay u samaysay wuxuu u sameeyey sidii suuro dibi oo kale xagga dambena ka duleela xagga horena ka duleela dabayshu markay gasho oo xagga dambe ay ka gasho xagga hore ka baxayso sidii dibi codkiisaoo kale u bixinaya lahu khuwaarun qola saas yidhahda wuxuu wax nafoo gashay iyo dhaqdhaqaaq iyo dhiig iyo hilib midna ma lahayn qolana ra'yiga horey marayaano ma ahee sidii dibi caadi u ciyey dibi caadiya sidiisoo kale u ciyey lahu khuwaarun markaasaa markii uu ciyayo arkeen dibigii wixii ay meesha ku daadiyeen oo dibi noqday oo haddana sida lo-dii u ciyahay baa saamiri iyo intii raacsanayd baa waxay idhahdeen war reer bani israa'iilo waa kan ilaahini ilaahayni waa kaad caabudaysaan cibaadadiina leh waa mid ka wan muufihii tagay laftiisa idinka iskaba dhaafa ilaahiisii wey waa ka ilahisi meel kalu ka raadiyey waa halmaamayo muuse meel kaluu ka doolay mooyaane waa ka ilaahi muuse ilaahiinina waa reer bani israaiil didigii bay caabudeen weliba si adag bay u caabudeenoo waushribuu fii quluubihim alcijla alla waa ka yihi subxana wa tacala quluubtooda waxaa la cabsiiyey oo la geliyey dibiga jacaylkiisa iyo cibaadadiisa mufsiriinta qaar waxay leeyihin fircawn iyo dawladdiisiibaa dibida laga caabudi jiray nimankani maadaama ay soo samata baxeen oo banaanka yimaadeen weli waxaa kusii qufulan oo qalbiga kaga sii jira dibiga iyo weynayntiisi iyo tacdiimintiisi ninkan ubaaba dibi meeshan uga soo saaray saas daraaddeed ruuxa haddii khuraafaad iyo balaayo iyo shirkiyaad uu soo maro si uu uga dhex baxo uga bislaan waa adag mar walba wuxuunbaa macnaha meel ku laaban laabunbaa ku jira marka waxay leeyihiin dibigan tacdiimintiisa yani bii-adii reer qibtiyiinta iyo fircawn mamlakadiisii bay kala yimaadeen saasay macnaha la odhanayaan mufasiriinta qaarkood macna rabbi subxaana wa tacaala marka caqli daradoodu muujinayo sakhaafat cuquul caqli xumo iyo nacasnimo fara badan war miyaynan arkaynin buu rabbi subxaana wa tacaala wax hadlaba inuusan soo celin karin hadday la hadlaan lama hadlayo hadday wax weydiistaan uma jawaabayo hadday caayaan iskama celinayo wax hadalaba ma soo celinayo waa ko waa ka labaade dhib iyo dheeftoona inuusan u haynin saamirigan ilaaha samaynahayaay shalay markay gumaysiga ku jireen wuu la joogay dibi gumaysiga ka saara muxuu ugu samayn waayay badda markay marayeen dibi baddan gudbiye muxuu ugu samayn waayay oo ilaah u noqo caqli xumadooda dibi yani diro laysku dhalaaliyo meeshan yaallo oo bunaaxinahayo sida lo-dii u ciyaahaya bal adiga waxay kugu tari iyo caqliga kugu qanciye caabud oo ilaah ka dhigo soo caqli liita ma sakhaafo caqli xumo meeshay ugu dambaysay macana saas rabbi subxana wa tacala ku tilmaamay fa akhraja wuu saaray lahum iyaga cijlan dibi buu usoo saaray jasadan buu u saaray akhraja wuu saaray lahum iyaga cijlan dibi buu u saaray jasadan buu usaaray jid lahu kaasoo jidhkaasoo ama cijligaasoo lahu isaga uu sugnaaday khuwaarun dhawaq lo-aad yani lo-du dhawaaqeeda khuwaarka la yidhahda iyo cideeda fa qaaluu markaasa waxay yidhahdeen haadaa kani ilaahukum kaad caabudayseen wey cibaadadiina ka iskale wey wa ilaahu muusa muuse midkuu caabudi lahaa wey fa nasiya waa halmaamay muuse afalaa yarawna miyaydan miyaynan arkaynin buu rabbi subxana wa tacaala anlaa yarjicu inuusan celinaynin ilayhim iyaga xaggooda qawlan wax odhah ah walaa yamliku inuusan hananaynin lahum iyaga daran wax dhib a walaa nafcan iyo manaafacaatoon wax dhib iyo dheeftoona inuusan uhayn soo lamid maaha cid kastoon kulana hadli karin dhib iyo dheefna aan gacad ku haynin waa uun dibigii reer bani israel caabuday sooma saas khalqi kasta ood caabuddo waxba haynin waxa way cibaadada caabudayso diin la-aan waxaa kuu dheer caqli daraa kuu dheer kuwa shirkiyaadka sameeya qubuurta dulka fadhiya diin xumada waxaa u dheer caqli xumaa u dheer waana midda ilahi tilmaamaya subxana watacala wax yar haddii caqliga ay ka shaqaysiin lahaayeen way fahmi lahay waxay kusugan yihin bail yahay mana walaqad qaala lahum haarunu min qablu ya qawmi inamaa futintum bih waina rabbakum araxmanu fattabicuunii waaطicuu amrii su-aal baa meeshaa imaanaysa waxa wey reer bani israaiil la garay muuse waa ka maqnaaye nebi haaruun waa la joogay calayhi salaam muxuu sameeyey awe muxuu uga qaban waayey intay dibiga caabudahayeen su-aashaasaa imaanaysa jawaabteedi wey walaqad qaala xaqiiqe wuu yidhi lahum iyaga haaruunu haaruun wuxuu ku yidhi min qablu horaan intuusan muuse soo noqonin min qabli rujuuci muusa muuse intuusan soo noqonin haaruun wuxuu ku yidhi yaa qawmi qowmkayow inamaa futintum waa un laydin fitneeyey bihi dibigan war waa laydinku fitneeyey wa ina rabbakum rabbigiina idinlaha idin abuurtay alraxmaanu waa midka naxariista badan un ee fattabicuunii iraaca oo tawxiidka igu raaca wa atiicuu yeela amrii amarkaygana yeelo iyo ateeca qaaluu waxay yidhahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno calayhi dibiga korkiisa caakifiina inaan nahay kuwa ku negi xataa yarjica ilaa uu laabto ilaynaa annaga noo soo laabto muusa muuse uu noo soo laabto ilaa muuse noo yimaado ka tegmayna dheh nabiyullaahi haaruun calayhi salaam rabbi subxaana wa tacaala qur-aanka siduu ku tilmaamayo yani wuu la hadlay wuu la hadlo wuxuu ku yidhi war nimayah waad imtixaanantiin dibiganna waa laydinku imtixaanay shirki weeye iyo gaalnimo iska daaya dibigan waxba idinma hayo dheefna idinma hayo waxna idinma tari karayo ka idin leh ee idin maamula wax walbana haya inaad caabudaanna ay gar tahay waa allaha naxariista badan waa allaha naxariista badan subxana watacaala rabbukum araxmaan saas daraaddeed nimanyahu iraaca saamiri ha raacino shirkiga ha ku raacine aniga tawxiidka igu raaca tawxiidka igu raaca buu ku yidhi iyo adeeco oo amarkayga yeela saamiri amarkiisa qaadanine maxay ugu jawaabeen waxay ku yidhaahdeen waxba ha islugeynin haaruunow haaruunow annagu dibigaa cibaadadiisaanu dul joogayna oonu ku dulnaginahana ka tegaynin ilaa muuse noo soo noqdo oo muuse soo noqoshadiisa maxay ka rabaan macnaheedu ma waxay ka wadaan muuse markuu noo yimaadaan joojinayna oo ka tegayna maya bal muuseaanu taladiisa iyo ra'yigiisa fiirinayna waxaaba laga yaabaa inay la tahayba muuse markuu soo noqdo inuu ku waafaqi doono maxaa yeelay waxaa ku yidhi saamiri baa saa ku yidhi sooma ila saamiri muxuu yihi fannasiya buu ku yidhi sooma waa ilaahii muuse laakiin waa halmaamay waxaa laga yaabaa caqli xumadooda inay isleeyihiin malaha hadalkii saamiri baa saxe muuse hadduu soo noqdo wuu idinka waafaqi doonaayo hadda ilaahay isii u halmaamay baa loo soo saaray saa inay isleeyihin ba laga yaaba xataa yarjica muusa muuseban ilaa uu soo noqdo tiisaanu fiirinayna wuxuu samay lakin xagga warka laga daaba yidhahda walaqad qaala xaqiiqa uu yidhi lahum iyaga haaruunu haaruun wuxuu ku yidhi min qablu horaan yaa qawmi qowmkayow tolkayow inamaa futintum waa un laydin imtixaanay bihi dibigan cibaadadiisa waa laydinku imtixaanay wa ina rabbakum rabbigiin alraxmaanu midka naxariista badan wey waa midka naxariistiisa gumaysigii idinkaga soo saaray fircoon baddana idinsoo mariyey barwaaqadan maanta aada haysataanna idin siiyey naxariistaasi allaha leh unbaa rabbigiin ah dibigani waxuma haye fattabicuunii iraaca oo tawxiidka igu raaca wa atiicuu yeela amri amarkaygana yeela oo aniga amarkayga qaatay saamiri ka hadha qaaluu waxay idhahdeen lan nabraxa ka zuuli mayno calayhi dibiga korkiisa caakifiina inaan nahay kuwo ku negi xataa yarjica ilaa uu noqdo ilaynaa annaga uu noo soo noqdo muusa muuse uu soo laabto ilaa muuse uu noo soo noqdo bal markaasaanu arkayna qaala wuxuu yidhi yaa haaruunu haaruuno nebi muuse marka waa soo noqday qaala nebi muuse wuxuu yidhi yaa haaruunu haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id waktigii ra'aytuhum aada aragtay dalluu inay lumeen anlaa tattabicanii an tattabicanii inaad iraacdo maxaa kuu diiday inaad iga daba timaado afa casayta miyaad caasiday amrii amarkaygii miyaad caasiday qaala wuxuu yidhi haaruun yabna umma hooyada wiilkeediiow kii hooyaday dhashayow laa ta'khud ha qabanin bilixyatii garhkayga walaa bira'sii iyo madaxayga toona innii anigu khashiitu waxaan ka cabsaday an taquula inaad tidhaahdo faraqta waad kala geysay bayna banii israa'iila reer banii israa'iil dhexdooda ayaad kala geysay oo walam tarqub maadan ilaalinin qawlii odhaahdaydiina maadan ilaalinin saasaan ka cabsaday saas daraaddeed baan mawqifkaa u qaatay buu ku yidhi nabiyullaahi muusa calayhi salaam markuu soo laabtay arrintan dhacday iyo khaladkan weyn ee dhacay saddex qoloba inuu ku eedeeyuu rabaa saddex qoloba meesha joogtayba saamiri horta oo ninkii koowaad ee waxaan bilaabay ah warkiisa uu nebi muuse kula hadli doono iyo hadalka uu jeedin doono waa soo socota si gooniyi ula hadlay reer bani israa'iil guud ahaan waa kaan soo marnay oo hadal guud buu u jeediyey oo waa kii ku yidhi yani yaa qawmi alam yacidkum rabbukum wacdan xasanan hadalkan hadda soo marin ninka saddexaad ee meesha joogay waa nabiyullaahi haaruun calayhi salaam oo isagana nebi muuse uu leeyahay maxaad arrinta wax uga qabo waxay la noqotay nabiyullaahi muuse calayhi salaam haaruun meesha intuu joogay sidii la rabay inuusan arrinta wax uga qabanin saas daraaddeed buu qabsaday nebi muusena calayhi salaam qur-aanka yani sida yani qisadiisa markuu ka hadlayo waxoogaa dabeecad kulul nin kulul oo macnaha waxa weeye xaqa ku adag inuu ahaaba macnaha ka muuqato saas daraaddeed macnaha waxa weye walaalkii wuxuu qabtay markuu saa u yimidba walaalkiibuu gadhka iyo wuxuu qabtay iyo madaxa gadhka iyo tiduhu isla qabtay markaasuu weliba macnaha waxa weye jiiday wa akhada bira'si akhiihi yajuruhu ilayhi wuu soo gundhiyo wuu soo dhuftay markaasaa wuxuu ku yidhi maxaa kuu diiday haaruunow markaad aragtay dadku inay lumeen inaad isoo raacdood iga daba timaado maxaa kuu diiday hadday xataa hadal kaa diideen maxaad iisoo raaci wey muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa haddaad intaad markay ku diideen soo dhaqaaqdo iga daba imaan lahayd wixii markaa ku rumeeyo ku raacana ay ku soo raacaan arrinta reer bani israa'iil way la cuslaan lahayd maxaa yeelay nebi haaruun wuxuu ahaa nin ay aada u jecel yihiin oo dhexdooda magac ku leh hadalkii hadday ka diideen waxaa laga yaabaa hadduu dhaqaaqo oo ka dhex baxo inay mawqifkooda dib ugu noqon lahayen wax iska bedeli lahay saas daraaddeed maad iga daba timaadid ood kasoo dhex tagtid wey wixii ku soo raacana aada soo kaxaysatid ama amarkaygii baad caasiday amarkii uu siiye muxuu ahaa ikhlufnii fii qawmi wa aslix walaa tattabic sabiila lmufsidiin buu ugu yidhi wakaa amarku siiye iiga sii dambee buu yihi oo macnaha qowmkayga tolkay iiga sii dambeeyo sii maamul buu ku yidhi hagaaji wixii la hadleeya hagaaji mufsidiintana jiidkooda hamari dardaarankaasuu nebi muuse uga tegay walaalkii haaruun markuu ka tegay marka wuxuu leeyahay ma amarkaygii baad caasidayo miyaad ikhilaaftay haaruunow maxaad iisoo raaci weyday uga soo dhaqaaqi weyday nabiyullaahi haaruun calayhi salaam siduu ku cibir daaranaya fiiri wuxuu yihi yabna umma hooyaday wiilkeediiy culimadu waxay leeyihiin isku aabihii isku hooyay ahaayeen laakiin hooyada wuxuu ugu yani ugu yeedhahayaa magaceeda waxoogaa uu ku beerlaxawsanaya ila ninka aada hooyada cidaad walaalaha ka tihiin waa kaaga beer nugul yahay midka xagga ab sooma yabna umma kii hooyana wada dhashayow garhkayga iyo madaxayga ha qabanin cudur daar baan leeyahay wixii xilkaygiina waan gutay haddaad ileedahay maxaad uga soo dhaqaaqi weydeyna laba arrimood baan ka baqay ta koowaad weeye inaad itidhaahdo reer bani israa'iil baad kala geyso qaybisay sababtu waxa weeye laba mid hadduu soo tago inta soo raacda soo kacaysa inta kalena ka yimaado soo ma qaybinin reer bani israiil ha taa inaad igu eedaysan ka cabsani waa ta labaade kooxda aniga iraacsan haddaan ku dagaal tago oo kuwan diiga caabuday aan la dagaalamona ayadana reer bani israiil waa kala jabayaan inaad taa igu eedaysana waa ka cabsaday inaad itiraahdo hadalkaygii maadan ilaalinin ahaa iiga dambe oo hagaaji mufsidiidna ha raacin hadalkaygii nooca ahaa maadan ilaalinin inaad igu eedaysana waa ka cabsaday saas daraaddeed hadal intaan hadli karay hadlay waxaan u sheegi karay u sheegay laakiin intaa wixii ka badan adaan kula sugahayay ijtihaadkaygaana wuxuu itusay iyo dadaalkayga waxaan is idhi malaha tilaabo intaa ka siyaasan haddaad qaadato waxaa ka imaan kara dhib walaalkaa muuse uu kugu eedayn karo ama lagugu qabsan karo saas daraaddeed waxaa gudan karay waa gutay intii kalena dee waatan adaan kula sugahayay buui sidaa marka weliba wuxuu ugu daray yani ina alqawma istadcafuunii wa kaaduu yaqtuluunanii falaa tashmit biy alacdaa way idaciisadeen oo hadalkaygii waa iga hoos qaadi waayo inay idilaanna waaba sigeen oo qaar baaba idili gaadhayba sidaas daraaddeed walaalow cadowgaygiioo i arkaya haygu jiidjiidin hortooda oo haygaga farxinin nabiyullaahi muuse calayhi salaam waa garowsaday walaalkii hadalkaa uu ku yidhi iyo cudurdaarkiisa waa garowsaday fii suurati alacraaf baynu kusoo marnay rabbi ikfir lii waliakhii sooma ahayn waa kan soo marnay ilaahow aniga iyo walaalkayda noo dembi dhaaf halkaasaan macnaha waxway kusoo marnay ayb walaqad qaala wuxuu yidhi qaala wuxuu yihi ya haaruunu haaruunow maa manacaka maxaa kuu diiday id waktigii ra-aytahum aada aragtay dalluu inay lumeen anlaa tattabicanii inaad i raacdo maxaa kuu diiday laada macnaa zaaida ka dhigno akida afa casayta miyaad caasiday amrii amarkayga miyaad caasiday qaala wuxuu yihi yabna umma walaalkay hooyani yabna umma hooyaday wiilkeediiow laa ta'khudha qabanin bilixyatii gadhkayga walaa bira'sii iyo madaxayga toona inii anigu khashiitu waan cabsaday an taquula inaad tidhahdo faraqta waad kala geysay bayna bani israaiila reer bani israiil dhexdooda waad qaybisay oo waad kala geysay taasaan ka cabsaday oo walam tarqub maadan ilaalinin qawlii olaahdaydii aan kugu idhina maadan ilaalinin inaad igu tidhaahdo ood saa dhahdaan ka cabsaday buui macnaha saas daraaddeed baan tilaabo dheeraada u qaadan waayey qaala wuxuu yidhi intaas waa hadalkii walaalkii isaga dhex maray wuxuu ku jeesanayaa ninkii ra'sul fitnada ah fitnada dhan madaxa u ah oo saamiri ah qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muusa calayhi salaam famaa khatbuka sha'nigaagiyo arrinkaagu muxuu yahay yaa saamiriyu saamiriyow warbal saamiriyo waran qaala wuxuu yihi basurtu waxaan ogaaday bimaa shay ayaan ogaaday lam yabsuruu aynan ogaanin bihi isaga reer bani israaiil wix ka qarsooday baan ogaaday fa qabadtu markaasaan qaaday waan cantoobiyey qabdatan cantoobo min athari rasuuli rasuulka raadkiisii ayaan cantoobo ka cantoobiyey fanabadtuhaa markaasaan tuuray cantoobadii xagee buu ku tuuray dabkaan ku dhex tuuray wakadalika sidaasayna sawalad qurxisay lii aniga nafsii naftaydu ii qurxisay qaala wuxuu yihi nabiyullahi muusa calayhi salaam fadhab tag fa ina laka waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha dhexdeeda an taquula inaad tidhaahdo laa misaasa taabasha ma jirto istaabasho male hay taabanina idin taaban maayo wa ina laka waxaa kuu sugnaaday mawcidan ballan baa kuu sugnaatay wakti lagu yaboohay ballanba mawcid baa kuu sugnaaday kaasoo lan tukhlafahu aan laguu guubyeelin oon lagaaga baxaynin wandur fiiri ilaa ilaahika midkii aada caabuday bal fiiri alladii midkaasoo dalta aada ahaatay calayhi dushiisa caakifan mid ku negi bal ilaahaad samaysatay eed dul joogtayna bal fiiri lanuxariqannahu walle inaanu gubi oo gubi buuri uma kadibna lanansifanahu walle inaanu firdhin oonu firdhin fil yami badda dhexeedaanu ku firdhinayna nasfan firdhin saasuu ku yidhi inamaa ilaahukum war reer bani israaiil oy dhegeysto inamaa ilaahukum midka aada caabudaysaana cibaadadiina leh allahu alla wey alladii allahaasoo laa ilaaha mid xaq lagu caabuda uusan jirin ilaa huwa isaga mooye wasica wuu waasac noqday kulla shayin wax walba cilman ogaansho xagge cilmi xaggiibuu ugu waasac noqday alla subxana wa tacala war saamiriyow saamiri eediilan saamiri bay kusoo urursatee nabi muuse calayhi salaam alla subxaana wa tacala wuxuu sheegay saamiri baa wax fitneeyey reer bani israiil markuu u yimidna waxay yidhahdeen saamiri baana fitneeyey eediyo dhan saamiri bay isugu timid war saamiriyow arrinkaagan culusi muxuu ahaa khadbiga waxaa la yidhaahdaa waa shacniga culus arintaadan culusi maxay ahayd saamiriyo saamiri wuxuu yidhi waxaan ogaaday wax reer bani israiil aynan ogaanin basurada haddii la gudo oo faculo laga bineeyo waxay u badan tahay welihin inay tahay bimacnaa calima oo carafa inay tahay macnaha ayib waxaan ogaaday buu leeyahay waxayna reer bani israiil ogaanin oo ka qarsoomay baan anigu ogaaday oo muxuu yahay waxa aada adigu keligaa ogaato reer bani israiil ka qarsoomay wuxuu leeyahay malagii rasuulka waxaa laga wadaa malakul jibriil sida loo badan yahay malakul jibriil oo reer bani israaiil markay badda tillaabahayeen gurmad ku yimid ayaa wuxuu watay faras faraskii uu saarnaa meeshii uu cagta dhigahayay caradeedii caradii meesha ahayd yuu soo qaado soo cantoobiyey dibigii uu sameeyey iyo dahabkii ay meesha ku gureen ay dhalaalin hayeen iyo caradii cantoobadii carada ahayd buu ku dhex saydhay sidaasaa marka waxaa ku soo baxay dibigii cilahayay sir baa ku jirta marka caradan uu cantoobinayo oo meeshii farasku lugta dhigay ah sir baa ku jirta seebuu ku ogaaday ilaahay baa garanaya shaydaan inuu wax u sheegay baa laga yaaba ilan dadka noocan oo kale inta badan wax lumiya shayaadiinta la shaqaystaan sooma shaydaan inuu la socday hawshan jibriil iyo faraskiisa iyo hawshan uu la socdo shaydaan uu waxyooday inuu yahay waa suurtagal waxaa kaloo suurtagal ah in faraska meeshuu cagta dhigo intuu arkahayey meeshuu markii uu cagta ka qaadaba ay kasoo baxayo doog iyo daaq kasoo baxayo ay noolaanaysa saas daraaddeed uu ku fikiray meeshan sir baa ku jirta caradan qaadoo baldibigan ku dhexsay ayadana waa suurtagal oo arrin caqligiisu u akriyay inuu yahayna waa suurtagal mid la yidhaahdaba caradii buu qaaday dibigii baan ku dhex sayray arrintaana arrin reer bani israiil ay ogaayeen maahay aniga unbaa arrintaasi ila qumanaatay yaa kuu waxyooday balaayo ku dhacdayo waxan yaa kuu sheegay wakadalika sawalat lii nafsii bui naftayda i qurxisay saas naftayda i qurxisayoo caqlina mani waxa weeye xuja caqliya iyo xuja naqliya midna ma cuskani laakiin nafta unbaa ka heshay balwad sidanaa ila qumanaatay nabiyullaahi muuse calayhi salaam sidana ku yiri marka tag baa layidhi waxaa kuu sugnaatay noloshan dhexdeeda in aad tidhaahdo laa misaasa istaabasha ma jirto istaabasha ma jirto macnaa waxa weeyaan ima taabanaysaan anna idin taaban maayo oo say ku dhacday jidhkiisa haddii la taabto waa xanuunsanaya hadduu isagu cid taabtana waa xanuunsanaya ina kala ilaaliya wey marka mar alla markay dadka isu yimaadaan wuxuu leeyahay laa misaasa istaabasha ma jirto waa sida ninkii buyuucda lagu khiyaami jiray orgaansa ma garanaysaa ee nabigu ku yidhi markaad timaado meesha wax lagu kala gadanayo ninka wax kaa gadanaya waxaad ku tidhaahdaa laa khilaaba iskhayaalidi ma jirto ninkani marka waxa weeyaan ciqaabtaasaa adduunyada lagu riday wax la mucaamaloon karaba ma jiro soo ma jeed yacni wuxuu noqday sidii waxaa loo fangoray oo macnaha loo fogeeyey sidii macnaha waxa wey neefkeenu cadho qabo kaleeto waa la takooray isagiina dadkii ka dhexbaxa dadkiina ka carara ciqaabtaasaad horta adduunka leedahay baa layidhi waxaa la yidhaahdaa wixii uu rabay cagsigeeda ilaahay ugu abaalgudiyuu ku abaalmariyeyoo wuxuu rabay dibigan inuu dadka ku uruursado oo madax ugu noqdo meesha kursi ka raadiyo soo ma maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay dibigii sababtii in lagaga kala cararo saas maanaa laa misaasa taabasha ma jirto walaa ilmaan taaban karin walaa naag baan taaban karin walaa bulshadii kalaan taaban karin iga carara inaga waa idinka cararaya wy maana duurkaasu galay ninki ayib ilahi baa subxana watacala ciqaabta amri taa waa adduunyada ama aakhare soo ma aha waxaad leedahay ballan aan lagaaga baxaynin oon la burinaynin oo cadaab aakharaan ah waad leedahay wy maana ayib waxaan aada samaysatay dibigeed ilaaha ka dhigtayna bal fiir wuxuu ku dambeeya nabiy llahi muusa calayhi salaam wandur ilaa ilaahika aladii dalta calayhi caakifa bal ilaahaagii intaad samaysatay aada intaad dul joogtay ood caabudaysa u fiirso walla inaanu gubaynaa buuri nabiy llahi muusa calayhi salaam markaanu gubno kadibna waxaanu ku firdhinaynaa oon ku bitinaynaa badda dhexdeeda yacni markii la gubo shayga uu riiqmo bus buu noqonaya sooma bus buu noqonaya bustiibuu marka intuu qaaday buu badda ku saydhay war aaway ilaahay waa iska celiy ya nabi muuse waa bashar eh markuu gubahayo muu iska riixo dadkaase gubahayo muu iska qabto waa ilaah wuxuu muujinayaa nabiyullaahi muusa calayhi salaam waxani inuu ahaa uun bir la dhalaaliye ictiqaadkan ah waxbuu qaban karaayo waa ilaah ayna waxba ka jirin salaas muujinay reer bani israaiil buu marka si guud ula hadlo wuxuu yihi war allaha cibaadadiina iskale waa midka allah waxa weeye cid xaq lagu caabuday aysa jirin isaga mooyaane shay walbana cilmi xaggii ugu waasac noqdayoo cilmigiisuna uu dhammaystiran yahay isagaasaa cibaadada iska leh waxyaabahan kale dhaaf geedahan iyo dhagaxyaantan iyo dibiyadan iyo waxaad ku mashquulsantihi macna ayib qaala wuxuu yihi famaa khatbuka xaalkaagu muxuu yihi yaa saamiriyu saamiriyo qaala wuxuu yihi basurtu waxaan ogaaday bimaa shay baan ogaaday ama waan arkayn waa la dhihi karaa yani waxa weye calaa luga basurtu waxaan ogaaday bimaa shay lam yabsuru aynan ogaanin bihi isaga faqabadtu markaasaan qaaday ama cantoobiyey qabdatan cantoobo min athari rasuuli min athari farasi rasuul rasuulkii oo malakuljibriil ah faraskiisii raadkiisii ayaan ka cantoobiyey min athari farasi rasuuli rasuulkii malakuljibriil ahaa faraskuu watay raadkiisii ayaan ka cantoobiyon cantoobo ka qaaday fanabadtuhaa cantoobadii baan marka riday waxaan ku tuuray fi naari dabka dhexdiisaan ku tuuray manaa dabkii dibig buu ku jiray oo macnaha waxa wey ay shiilahayeen oo ay dahabka ku dhex jiray kiibayuu ku dhex tuuray wakadalika sidaasi ayayna sawalad qurxisay lii aniga nafsii naftayda igu qurxisay qaala wuxuu yihi nabiy llahi muusa calayhi salaam fadhab tag fa ina laka waxaa kuu sugnaaday fi lxayaati nolosha dhexdeeda an taquula inaad tidhaahdo laa misaasa taabasho ma jirto lastaaban maayo haytaabanina idin taaban maayo laa misaas saas mana wa ina laka waxaa kuu sugnaaday mawcidan mawcid baa kuu sugnaaday kaasoo lam tukhlafahu aan lagugu ballan furaynin aan lagaaga baxaynin mawcid waxaad leedahay aakharo aan lagaaga baxayninoo cadaabkii aakhara macnaha ayuu ka wada wandur fiiri ilaa ilaahika ilaahagii bal fiiri kaad caabudaysa fiiri alladii kaasoo dalta aad ahay calayhi dushiisa caakifan mid ku negi aada dul joogtayo codsigaaga iyo baahidaadi iyo aada u geysanaysayo yani waxa wey aad aad yani ku dulnagid lanuxariqanahu walle inaanu gubaynaa oo gubaynaa uma kadibna lanansifanahu walle inaanu bitin oo bitin ama firdhin kolba kaa tidhahdaba filyami badda dhexeeda ayaanu ku firdhinaynaa nasfan firdhin halkaasaanu ku bitinayn marmarkaasi wax qabto adiguna wax qabsa wey maana ilaahaas wax iska celiyo adigii sameeyeyna bal wax ka celi wey maana saasaa loo muujinay inamaa ilaahukum taasi marka ninkii marka khalqiga ilaahay subxaana watacaala u sameeya asnaam ay caabudaan ilaahay subxaana watacaala ha ibtileeyo saasoo kaleeto ibtilaha unbuu ku dambeey ta labaadna cadaab ilaahay subxaana watacaala unbaa aakhare u dambeeya wadaadka ugu yeedhaya khalqiga inay qubuurta caabudaan oo dibigii saamiri oo kale intuu u sameeyey geedaha iyo qubuurta iyo khalqiga u sameeyey kaalaya barakaysta oo caabuda waxbay tari karaane ku yidhi waa saamirigii labaad wey saamirigii labaad wey aakhirkiisana waa inuu ku dambeeyo isagoo foongaran oo bulshadii ka dhex baxay oo yani waxaweye gooni loo yaqaan kii ilaahaya subxaana watacaala aakhirana waa u laabanta rabbi subxaana watacaala jazihiisi iyo abaalkiisaas maxaa yeele saamiri isaga waxba kuma gelin saamiri dibi buu sameeyey qoladana qubuur bay sameeyeen oo qabri iyo dibi soo isku mid ma labaduba waa khalqi ilahay qabri iyo dibi ninkii qabri u sameeyey iyo ninkii dibi u sameeyey hala caabudo yidhi labadaduba isku meel bay wax dhigan wey macna inamaa ilaahukum ilaahiina aada caabudaysaani allahu alla wey alladii midkaasoo laa ilaaha mid xaq lagu caabudo uusan jirin ilaa huwa isaga mooye cibaadada isagaa gar ule wixii kale dhan waa gardaray ku tahay cibaadada wasica wuu waasac noqday kula shayin shay kasta cilman buu ugu waasac noqday kadalika naqusu calayka min anbaai ma qad sabaqa waqad aataynaaka min ladunna dikraa halkaasaa qisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo fircawn iyo qisadii reer bani israaiil lagu soo gabagabeeyey kadalika sidaasoo kale ayaanu naqusu kuugu qisoonaynaa calayka dushaada min anbaai maa shay wararkii qaar ka mid ah qad sabaqa hormaray wixii horay u dhacay wararkiisa qaar ka mid a saasoo kaleaan kuugu qisoonaynaa waqad aataynaaka waan ku siinay nebi maxamedow min ladunnaa agtannada waxaan kaa siinay dikran xus baan kaa siinay oo qur-aanka macna man acrada ruuxii jeedsada canhu dikrigaa ka jeedsada fa inahu isagu yaxmilu wuu xambaari yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wisran culays buu xambaari dunuub dembi culus ayuu xambaari khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihi wisrigaa dhexdiisa ay ku waarayaan culayskaas ay ku dhex waarayaan wasaaa wuu xumaaday wisrigii lahum ayaga ayuu u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ximlan shay la xambaaro xaggii shay la xambaara xaggii waxa ugu xun qoladaasi wisriga maalinta aakhira ay xambaarayaan macna ayb kadalika naqusu calayka min anbaai maa qad sabaqa nebigaa hadalka loo jeedinaya wixii horay u tegey dhacdooyinkii horay u dhacay sidaa aan qisada muuse iyo haaruun iyo fircown iyo reer bani israa'iil aan kuugu waranay ayaan dhacdooyinkii horay u dhacay oo qaar ka mida kuugu sheegaynaa waa warar ilahay siinayo subxana wa tacaala taariikh iyo duruus iyo waxyaale laga faa'iidaysto oo nebiga u iftiiminaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh siraacan iyo looltankan uu ku jiro ayaa duruus laga siinaya kan kasoo horjeeda waxaa la leeyahay kuwan kaasoo horjeeda waa waxay la mid yihiin fircoonkii nebi muuse kasoo horjeeda oo kaleeto adigana muuse booskiisii baa taaganta dagaalkiinu waa dheeraanaya cabaad baad looltami doontaan laga tanku waa soconayaa laakiin maxay ku dambayn doontaa fircoon xaggee ku dambeeyey waa halaagsamay soo ma baddu ku dambeeyey nimankan reer qureysheed ee maka kaasoo horjeedana ayaguna way uun khasaaro unbaa u dambayn doona nebi muuse maxaa u dambeeyey iyo dadkii raacay lid iyo guul baa u dambaysay soo ma adigana lid iyo guul baa ku dambayn doonta taarikhdu saasay ku socoto laakiin maxaa ka horeeya dagaal iyo looltan waa inuu hormaro waa in la dagaalamo yani laysdhibo laysku duulo la xujajka laysu keeno yani rafaad waa inuu hormaro innaga lafteenna maanta joogtana darsiga laynaga siinayo siirada taas waa duruusta qisastan duruusta laynaga siinayo waata soo siraacii maanta ma taagin asiraac bayna alxaqi waalbaatil sooma taagin adduunka maalinkii ilaahay bilaabay ninkii laodhan jiray ibliis uu sujuudda diiday maalinkaasuu siraaca iyo dagaalku bilowday ilaa inta ilaahay adduunka ka gabagabaynanaya dagaalku waa soconaya dadka ahlulkhayrkuna waxay matalayaan rusushii iyo nebiyadii bay matalayaan natiijadooduna waa natiijadii rususha iyo dadkii raacay dadka gaalada iyo dowladahoodii iyo nidaamkooduna wuxuu matalayaa iyo inta raacsani fircawn iyo shayaadiintii iyo gaaladii waaweynaa iyo ummadahoodii bay matalayaan ayaguna waxay ku dambayn doonaan qoladaasi waxay ku dambeeyeen dariiqa labadaa dariiq baa marka adduunku ku kala socdaaye wax hadda kugu bilowday hamoodin hanjabaadan iyo cagajuulayntan iyo waa lagu xidi iyo asal raac baa tahay iyo argagixisaa tahay iyo sooqa qabta iyo yani waa waa marakudhag iyo ma hadda inay bilaabatay baad moodaysaan duruusta la doonaya inaynu fahanay qisaska aynu kala baxna midda ayadaa wey nolosheenna o dhan bay saamaynaysaa macana ee keliya ma aha wax inta lagu sheekaysta oo sheeko lagu macaansado ha sheekooyinka ilan qaar baa u nacmacaansi iyo waqtiga in laysku dhaafiyo lagu sheekaystaa ma aha qisaska qur-aanka kulligood waa duruus nolosha saameynaya wey macana kadalika sidaasoo kale baanu naqusu kaaga qisoonaynaa calayka nebi allow min calayka dushaada min anbaai ma shay wararkiisa qaarkood minta tabciidya ka dhig shaygaasoo qad sabaqa hormaray wixii horay u dhacay oo dhacdooyina wararkoodii qaar ka mid a yaan sidaas kuu siinaynaa aan hadda kuu soo siinay qisadii nabiyullaahi muusa waqad aataynaaka waanu ku siinay xaqiiqe min ladunnaa agtannada waxaan kaa siinay dikran qur-aan baanu kaa siinay qur-aankan ninkii ka jeedsada man acrada ciddii jeedsada canhu qur-aanka ka jeedsada oo barashadiisa rumayntiisa ku dhaqankiisa xalaashiisa iyo xaaraantiisa ruuxii ka jeesadoon danba ka gelay fa inahu isagu yaxmilu wuu xambaari yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wisran cuquubo culus wisriga culayska la yidhahda marka dembi culusna waa la dhihi karaa cuquubo culusna waa la dhihi karaa wisran cuquubo culus buu xambaari khaalidiina xaalay ku waarayaan fiihi wisriga cuquubadaa culus dhexdeeda xaalay ku waarayaan wasaaa wuuna xumaaday wisrigaas lahum ayaga ayuu u xumaaday yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ximlan shay la xambaaro xaggiisa shay la xambaaro xaggiisa waxaa maalinta qiyaamada u xumaaday wisrigaa iyo cuquubadaa culusee ay xambaareen yawma yunfaku fi suuri wanaxshuru lmujrimiina yowmaidin zurqaa maalintii qiyaamada waa maalintee tilmaamo noocee abay leedahay dadka xaalkoodu see noqonaya warkeedaa layna siinaya khalaa'iqdan inoo muuqato isbedel noocea ku dhacay yawma maalin xusnadiy oo ka shakay yunfaku la afuufi fi suuri suurka la afuufi buunka la afuufayo oo wanaxshuru aanu shirinayno almujrimiina dembiilayaasha yowmaidin maalintaa zurqan ayagoo indho buluuga leh ama iyagoo jidhkoodii buluug noqday yatahaafatuuna yatahaafatuuna waxay isku siraysanayaan yatakhaafatuuna way isku siraysanayaan way isku qarsanayaan baynahum dhexdooda maxay isku qarsanayaan in labidtum maydaan nagaanin ilaa cashran toban mooye hadalkaasay hoos isu odhanayaan naxnu annaga ayaa aclamu ogaasho badan burbiri subxaana watacaala bimaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin id wakti baanu ogaansho badan nahay yaqulu uu yii yaquulu uu leeyahay amhaluhu midka ugu cadaalad badan dariiqatan xagga jidka in labistum maydaan nagaanin ilaa yawman maalin mooye nabi maxamedow dadka waxaad uga sheekaysaa maalinka suurka la afuufay suurku waa khalqi ilahay makhluuqiisa ka mid ah oo malag baa loo xilsaaray israafiil la yidhaahda adduunka marka la gabagabaynanayo waa la afuufi marka lasoo noolaynayo khalqiga nolosha cusub la gelayana waa la afuufi tan marka waxaa laga wadaa waa midii dambe ee lagu soo noolaanayo wey waxaad u sheegtaa afuufista suurka marka la afuufay ficlan malagii waaba diyaar garoobay sida nabiga noo shegay sal lay slm waana foorarsaday buunkiina afkuu kula jiraa buu nabi uri sal lay slm waxaa u laabanoo inuu afuufo bis diyaar wey eegan buu ku jiraa markii la afuufana waxaanu soo kulminaynaa bu rabbi subxana watacaala jambiilayaashii baanu soo kulminaynaa zurqan ayagoo jirkoodu uu midabkiisii isbedelay zurqiga waxaa la yidhahdaa waa buluuga midabka la yidhahdo midabka buluuga la dhaho ee matala waxa weeye samada ama cirka midabkiisa oo kale ah ayaa zurqiga la yidhahda oo seebuu noqonayaa waxaa la leeyahay ruuxu markuu tacab iyo dhib badan iyo rafaad iyo kadeed uu maro kadib baa jirkiisu saa isu bedelaa marka rafaadka haysta ayaa jirkoodii o dhan isu bedelay waxa buluuga noqonaya ma jirkoodii oo dhan baa mise waa indhaha keliya labadaba way dhici karaan waa astaan iyo calaamad lagu yaqaano way maanaa saasay noqonayaan way dhexdooday isku qarsanayaanoo hoos bay isula hadlayaan ilan kor uma hadli karaan waa la baqaya yatakhaafatuuna baynahum way sheekaysanaya markaasu wuxuu leeyahay midkood in labistum ilaa cashra toban ka badan maba aynaan joogin maynaan nagaanin xaggay ku nagaayeen waxaa suurtagala inay ka hadlayaan adduunkii intay joogeen waxaa kaloo suurtagala intay qabriga ku jireen inay ka wadaan war qabrigii toban talow miyay dhalnayd maalinti intaynu joognay adduunyadii ay intaa soo joogeen oo barwaaqada ku qabeen bay waxay leeyiin talow toban ma dhanay toban ila ruuxa barwaaqo kasta hadduu soo maro si kasta loogu soo necmeeyo oo laba beri saddex beri waxoogaa lagu yaro dhuujiyo oo la yidhaahdo war wax maku soo mareen wixii hore o dhan sooma halmaamahay wixii hore o dhan saacad bay la noqonaysa waaka xadiiska nabigeena sal alay slam ahlu naarka ninkii ugu barwaaqa badnaa adduunka markuu joogay ayaa la keeni maalinta qiyaamada markaasaa naarta la mukuursiinaya buu nabi uri sal lay slam markaasaa laleeyahay weligaa khayr maku soo maray weligii khayr mana arag mana urinin buu ohanay aawe wixii adduunyada khalaas hal maroo naarta la mukuursiiyey buu ku halmaamay marka wixii ay adduunyo soo mareen qabriga soo joogeen muddadii o dhan waxay leeyihiin toban beri wey wuxuu rabbi leeyahy subxaana wa tacaala annagaa ogaansho badan hadalka ay leeyihiin ay qarsanayaan ay isku siraysanayaan waanu ognahay waxaanu ognahay markuu ka ugu roon ayaga amhaluhum dariiqatan ka ugu cadaalad badan ee ugu fadli badan xagga jidka jidke wey jidka hadalka wey hadalkan ay isleeyihiin jidkiisa ka ugu cadaalad badan waa ninka xagga runta ugu dhawey macna ninka xagga runta ugu dhaweey ee ugu roon marka uu leeyahay maalin ka badan maynaan joogin oo maynaan nagaanin markaasi waan ognahay rabbi subxana wa tacala annagaa u ogaasho badan yani qaar waxay leeyihin toban baan soo joognay laakiin ka ugu roon waa midka muddada sii yareeya wey oo hal maalina ninka sheegay baa ugu jid ahaan jidka hadalka iyo doodan iyo hadalkan dhex maraya jidkeeda ninkaasaa ugu cadaalad badan oo ugu toosan buu rabbi leeyahy subxana wa tacala ayib wayma yowma maalin ka sheekee nebiga oo xus yunfaqu la afuufayo fi suuri suurka la afuufayo oo wanaxshuru aanu kulminayna almujrimiina dembiilayaasha yowmaidin maalinka wanaxshuru lmujrimiina yowmaidin zurqan xaalo ay yihiin kuwa jidhkoodii iyo indhahoodiiba ay buluug noqdeen midabkii isbedelay yatakhaafatuuna way isku siraysanayaan baynahum dhexdooda in labiftum maa labiftum maydaan nagaanin ilaa cashran toban mooye toban beri naxnu annaga ayaa aclamu ogaansho badan buu rabbi ihi subxana wa tacaala bima yaquluuna waxa ay leeyihiin bima shayga yaquluuna ay leeyihiin id wakti baanu ogaansho badan nahay yaquulu uu leeyahay amhaluhum ka ugu cadaalad badan ee ugu fadli badan dariiqatan xagga jidka jidka hadalkaa ay leeyihiin ka ugu cadaalad badan ee ugu roon ee ugu toosni badan marka uu leeyahay in labiftum maydaan nagaanin ilaa yawman maalin mooye markaa waan ognahay bu rabbi subana wataala wayas'aluunaka cani ljibaali faqul yansifuhaa rabbii nasfan fayadaruhaa qaacan safsafaa isbedelkii marka adduunka ku dhacay qiyaamadu markay timaado baa meesha laga cusay wayas'aluunaka waxay kuweydiinayaan nebi can iljibaali buurahay kuweydiinayaan faqul waxaad tidhahdaa yansifuhaa wuu firdhini rabbii rabbigay baa firdhinaya nasfan firdhin fayadaruhaa markaasuu ka tegaya qaacan xaal ay bannaan tahay safsafan oo sibsib siman ah sibsib siman laa taraa ma arkaysid fiihaa dhexdeeda ciwajan wax qallooca walaa amtan iyo taagsintoona taag iyo qallooctoona ku arkimaysa yowmaidin maalinkaa yatabicuuna waxay raacayaan addaaciya ka u yeedhay laa ciwaja qallooc lahu daacigaa uma sugnaaneen laga qalloocdo laga leexdo meeshuu dadka u waday waa in la aado wakhashacat way khushuucday oo way xasishay al aswaatu dhawaqyaalkii lilraxmaani allaha naxariista badan bay u xasishay oo falaa tasmacu ma maqlaysid ilaa hamsan gaagaabsi hadal la gaagaabsanayo ama ilaa hamsan jaanqaad shanqada lugta mooyaane wax kalood maqlaysa ma jiro yowmaidin maalinkaa laa tanfacu ma anfacayso alshafaacatu ergadi ma anfacayso ilaa man cid mooyaane adina ugu idmay lahu isaga alraxmaanu allaha naxariista badna ugu idmay oo wa radiya uu raalli noqday lahu isaga qawlan odhah uuga raalli noqday buurahay ku weydiinayaan laba mid wey qolada weydiinaysa inay yihiin qoladii qiyaamo inay imaanaysaba diitanayd oo bacsiga inkirsanayd oo waxay leeyihiin muxamedow haddii yani aada leedahay adduunkan iyo waxaan waa la jebin doonaa buuraha intan leegleeg xaggee la geyn doonaa waxaa kaloo suurtagala qolada weydiinaya inay mu'miniinti yihiin oy leeyihiin cilmisiyaadsi ay rabaan oy leeyihiin rasuul allow seebay noqon doonaan maalinta qiyaamada buuruhusay noqon doonaan marka adduunka la gabagabaynaya macna labadaba waa suurtagal rabbiga wuxuu leeyahy subxaana wa tacala nebi allow buurahay ku weydiinayaan ee waxaad tidhahdaa buuraha rabbibaa subxaana wa tacaala yansifuhaa nafsiga waa kan hadda soo marnay uma lanansifanahu fi lyami nasfan samayna soo marnay shayga marka inta la riiqo la burburiyo kadibna la bitiyo la saydho ayaa la yidhahdaa nafsiga la yidhahda waxaana laga wadaa buurahan aad arkaysaan iyagaa la isku burburinaya waa la burburin markaasaa la riiqaya buday noqonayaan budo markay budo noqdaan bay dabayshu qaadaysaa markaasay hawadaa marayaan iyagoo budo ah wa tara aljibaala taxsabuhaa jaamidatan wa hiya tamuru mara saxaab saas way macanaa meelo kale alla subxana wa tacala wuxuu ka cabiray wa takunu ljibaalu kalcihni lmanfuush yani dhogorta idaha oo la baahiyey la kala furfuray oo xabadba meel taallo oo dabayshu wado ayay buurihii noqonayaan saas maana waxaan cunayskooda aragtaan dhulka ku dul fadhiya saasoo xaalkooda noqonaya meesha buurihii saa ka noqonayaan adiga ka warran marka tabarta darna ee miskiinka soo xaalku halis ma buurihii saasaa laga dhigaya kadibna rabbi subxaana wa tacala wuxuu ihi fayadaruhaa qaacan safsafan maxaa laga tegay yadaruhaa damiirkeeda laba mid wey meelihii buuruhu ku fadhiyeen in laga hadlayo meeshay buuruhu ku fadhiyeen waxay noqonaysaa qaacan meel banaan safsafan oo siman oo sibsib ah ama dhulkii baa loo celinaya oo meesha laga fahmay fayadaruhaa dhulkii wuu alla ka tegaya qaacan ayada oo macnaha siman yani waxaan banaan baan dhihila qaacan ayadoo banaan safsafan oo siman waa lasii cadeeye waxaa la yidhi laa taraa fiiha ciwajan walaa amta meel qalloocana ku arki maysid meel taagana ku arki maysid ila dhulka hadda markaad aragto sooma meel waa god meelna waa taag sooma waxan oo dhan baa la simaya markaasaa dhulku wuxuu noqonayaa isku bixis waxa dushii saaran oo dhanna waa laga qaadaya qaacan dhismana ma dul saarna geedna ma dul saarna buurna ma dul saarna safsafanna waa sinaanta shaygu markuu yani waxa way safan yahay sooma sin saas maana yani wuxuu noqonayaa min sib sib ah oo siman buu dhulku noqonaya wax taaga ma arkaysa maalinkaa isagaa sidaa markuu dhulku noqdo rabbi wuxuu leeya subxaana wa tacaala waxay raacayaan ka u yeedhaya yaa weeye midka inoo yeedhaya waa malagii malagii buunka afufaya wey yaa khalqiga u yeedhayo soo baxaay buu odhanaya rabbigiin soo aada maalinkaasay soo raacayaan oo isagaa la dabagelayaa laa ciwaja lahu qalloocna uma sugnaanin malagaa dhawaaqiisa lagama qalloocan karo midig iyo bidix toona wax u leexan kara ma jiro laa ciwaja lahu yani yaa qalloocsamaya dad khalqigu kama qalloocsami karaan baa laga wada kama leexan karaan waa inay meeshuu u wado ay u aadaan macnaha maalinkaa isaga ah wax alla wixii sawd ahaa iyo hadal ahaa iyo dhawaq ahaa waa khushuucayaan oo waa xasilayaan allaha naxariista badan bay u xasilayaan subxana wa tacaala hadal iyo hadal taagtaagan iyo sheekaysi caadiya iyo yani iska hadal iyo maalinkaa ma jiro hawlka meesha yaalay dhibaatada meesha taalaayay nin walba afkiisuu qabsanaya wakhashacat ilaswaatu liraxmaan falaa tasmacu ilaa hamsa jaanqaad socodka ay socdaane maxsharka usii socdaan lugta shanqadheeda mooye wax kalood maqlayso maba jiraba ama hadal warkiisa ma jiro isaga hamsanta waa markii la yidhaahdo waa lugta shanqadheeda shanqadh kasta oo qarsoon baana hamsiga la yidhahda hadalku hadduu qarsoon yahay oo masalan uu yahay gaagaabsi la gaagaabsanayo ama hunuhunu oo kaleeto afka hoos laysu dhidhiibahay hamsiga waa la dhaha shanqadha lugta shanqadheedana waa la yidhahda ayib inta waa lagu fasira rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala maalinkaa isaga sidaa markay isugu yimaadaan oo maalinkaa arrinkaasu dhaco shafaaca wax tari mayso cid ku ergeynaysaa ma ay jirto ergo awliyaa ergeyn iyo sheekh hebel baa ii ergeyn iyo awogay baan isku hallaynayaa erga ma jirta bu rabbi subxaana wa tacaala cid laba shardi baa la dhigay ilaa man adina lahu araxmaan shafaaca waxay wax u tari cid ilaahay u idmay oo yidhi hebel ha loo shafeeco waa kow wax awowgaa iyo yani sheekhaaga iyo awliyada jeebka ugu jira maaha cid ilaahay u idmay ta labaad wa radiya lahu qawlan hadalna ilaahay uga raalli noqday laba macnay leedahay wa radiya lahu qawlan oo isaga hadalkiisii adduunkana ilaahay raalli u ka aha oo tawxiid la yimin laa ilaha ila allah ku dhintay macnahaasa fiican layidhaha waradiya lahu qawlan waxaa kaloo noqon kartaa waradiya lahu qawlan hadalka loogu shafeecaye shaafici uu leeyahayna isaga dartii uga raalli noqday oo qawlantaa marna waxay ku dhacaysaa kii loo shafeecayay waa qawlkiisi oo marka waxay noqonaysaa laa ilaha illa allah iyo tawxiid marna waxay noqonaysaa kii shafeecayay hadalkiisii oo ilahay baa raalli ka noqday macnaha oo shafaacadii macnaha ayib maalinkaa marka shafaacaha isku hadlaynano shafaacada waa hawl ilaahay qaybinayo subxana wa tacala shuruud bayna leedahay laakiin haddaan kusii talagelaya ma shaqaysanayo aniga shafeecada un baan isku hadlaynaya warkaasaa la diidaya macnaha wadaadadna nagu yidhahdeen yowma idin maalinka wayas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiga cani iljibaali buurihii bay ku weydiinayaan ee faqul waxaad tidhahdaa yansifuhaa wuu firdhin oo wuu bitini rabbi rabbigay baa bitinaya nasfan firdhin waa la saydhaya iyagaba inta la burburiyo fayadaruhaa markaasuu ka tegaya qaacan xaal ay bannaan tahay meeshay ku fadhiday ama dhulkiiba qaacan iyadoo bannaan ah siman safsafan oo sibsib ah safsafka sinaan iyo sibsibnima isku jirta sibsibka shayga lugtu ayna qabanin way macana laa taraa ma aan xaal aadan arkaynin fiihaa dhexdeeda ciwajan qalloc ku arki maysa walaa amtan taagna arki maysa meel taagana arki maysa wixii o dhan baa laysla simay waa laga shaqeeyey waa la habiyey yowmaidin maalinkaa yattabicuuna waxay raacayaan addaaciya kan u yeedhayo malagii u yeedhayay bay raacayaan laa ciwaja qalooc lahu isaga uma sugnaanin lahu isaga laga qalloocsamo oo dhinac kale la aadaayay mawjuudun mid jira wey macma ma jiro isagaa unbaa lasoo wada aadaya wey macnaha waqashacad way khushuucday oo way xasishay alaswaatu cododyaalkii iyo dhawaqyadii liraxmaani allaha naxariista badan bay u xasishay oo falaa tasmacu ma maqlaysid ilaa hamsan shanqad jaanqaad iyo lugta shanqadheeda mooye wax kalood maqlayso ma ay jirto yowmaidin maalinka laa tanfacu ma anfacayso ashafaacatu ergadii ilaa man cid mooyaane adina uu idmay lahu isaga alraxmaanu allaha naxariista badan in loo shafeeco uu idmay mooyaane oo wa radiya uu raalli noqday lahu xaaluu u sugnaaday kaa loo shafeecayo qawlan odhaah uga raalli noqday odhaahdiisa oo tawxiid ana ilaahay uga raalli noqdo hadal fiican oo ilahay raalli ka yahayna adduunka markuu joogay dhihi jiray oo tawxiidsan jiray laa ilaha illa allahu dhihi jiray yaclamu maa bayna aydiihim wamaa khalfahum walaa yuxiituuna bihi cilma yaclamu alla wuxuu ogyahay khalqigaa meesha isugu yimi maa bayna aydiihim wixii hortooda wamaa khalfahum wixii gadaashooda walaa yuxiituuna ma koobi karaan bihi alle cilman cilmi dhankiisa kuma koobi karaan cilmi ahaan ilahay kuma koobi karaan subxana wa tacaala wacanat way khushuucday oo way hogaansatay alwujuuhu wejiyaalkii lilxayi allaha nolosha kaamilka ale bay u hogaansantay alqayuumi ee taagnida badan khalqiga maamulkiisa u taagnida badan waqad khaaba xaqiiqe waxaa hoogay oo khasaaray man ciddii xamala xambaaray dulman gardarro dulmi ninkii maalinkaas soo xambaarsadoo la yimid baa macnaha waxa weeye khasaaray waman yacmal ciddii samaysa min asaalixaati acmaasha wan wanaagsan qaar ka mid a walxaal huwa isagu muminun uu yahay mumin falaa yakhaafu ka cabsan maayo dulman gardarro ka baqi maayo siyaado ka baqi maayo walaa hadman nusqaaminna ka baqi maayo saas warba ilahi subxana wa tacala maalinkaa khalqiga ilaahay waa ogyahay subxana wa tacaala wixii ka horeeya waxa ka dambeeya waa ogyahay yani waxba ilahay kama qarsoono subxana wa tacala maxkamadda ilahay baa maalinkaa la hor joogaa wax ilaahay ka qarsooni ma uu jiro khalqiga ku saabsan maalinkaa mar haddayna waxba qarsoonayn waxaa hoogay oo khasaaray ciddii dulmi xambaarsatay dulmigaa waxaa ugu weyn shirkiba ugu weyn ina shirka la dulmun cadiim maalinkaa ruuxii shirki la yimid oo isagoo cilaan ilaahay ahayn caabudaya khalqi kalaa wax tari kara rumaysan codsigiisa cid kale u geysanaya ruuxii arrintaa la yimaadaa maalinkaa khasaarihii ugu weynaa ku dhacay maxaa yeelay cadaab ilahi buu ku waaraya subxana wa tacala waxaa ka mid a sidoo kale dulmiga addoommadu ay gelayaan walow shirkiba yuusan gaadhsiilin waa soo gelaya maxaa yeelay ruux walba qiyaastiisa wey kolba qiyaasta dulmigaagu uu yahay unbuu noqonayaa ciqaabtaadi iyo cadaabkaaguna noqonaya ilahi inuu ku cabtiyana waa dhici karta subxana wa tacala haddaad tawxiid ku geeriyooto ciddii camal saalixa qaarkii samaysa camasha saalixa qaarkeed isagoo oo mu'min ah maalinkaa iimaan iyo camal saalixa ruuxii la yimaada ma ka baqi maayo bu rabbi subxana wa tacala dulmi ka baqi maayo oo macnaha ah dembi uusan la imaanin in dusha laga saaro cadaab uusan mudnaynna in la geliyo taa ka baqi mayso maxaa yeelay rabbigii subxaana wa tacaala cadaalad oo dhan xaggiisa ay ka imaanaysay ayaa maxkamadda qaaday marka see dulmi uga baq naftiisa dulmi waa ka xarimay waxaa kaloo aadan ka baqaynin walaa hadman in wax lagaa dhimo lagaa nusqaamiyo ajirkaad la timid iyo khayrkaagii qaar in lagaa dhimana midaana ka baqi maayo wy macna saasuu rabbi ilahi subxana watacala yaclamu wuxuu ogyahay rabbi maa bayna aydiihim waxa hortooda wamaa khalfahum iyo waxa gadaashooda walaa yuxiituuna ma koobi karaan bihi alle cilman kuma koobi karaan waxaa laga wadaa yani cilmi iyo ogaansho xaggii alle kuma koobi karaan ilahay daatadiisa miyaynu cilmi ku koobi karnaa maya asmaadiisa miyaynu kayfiyadeediiy qaabkay u taallo cilmi ku koobi karnaa maya haddii lagu yidhaahdo ilaahay maqal baa ka mid a sifadiisa seebuu u yaallaa miyaad garan karta maya ilaahay sifaadkiisa daatiga waxaa ka mida yad gacan buu leeyahay miyaad taqaanaa say u taalla gacantiisu maya walaa yuxiituuna bihi cilmaa afcaasha allah subxaana wa tacaala sidoo kaleeto baynaan kayfiyadeeda cilmi ku koobi karin cilmigeenna iska yar allah subxaana wa tacala cilmi kuma koobi kartaan saas daraaddeed rabbi wax ku saabsan inuu isagu inoo sheego mooye ma tilaabi karno intaa intaa ma tilaabi karno maxaa ijtihaad ma geli karo caqli laguma keeni karo qiyaas laguma keeni karo cid kale uma eka inta aynu ka garanayno waa intuu isagu inoo sheegay bas rasuulkiisuna inoo sheegay salawatu rabbi waslamu caleyh wixii intaa dheer ruuxii gala oo nugtiisa macnaha meel khatar a geliyaay hade isagaa markaas garanay isagaa khatar iskeliya intii laguu sheegay ku ekow saas way macnaha wacanat ilwujuuhu wejiyadii way khushuuceen oo way hogaansameen lilxayi allaha nolosha kaamilka ale bay u hogaansameen alqayuumi ee taagnida badan khalqiga maamulkiisa u taagnida badan waqad khaaba xaqiiqe waxaa hoogay man ciddii xamala xambaaray dulman shirki iyo dulmi iyo dembiye ninkii xambaarsaday oo la tegay ruuxaasaa maalinkaa khasaare waman yacmal ciddii sabaysa min asaalixaati acmaasha wanaagsan qaarkood walxaal huwa isagu muminun uu mumin yahay falaa yakhaafu ka baqi maayo ulman yani ka baqi maayo dulmi oo wuxuusan la imaanin in la saara walaa hadman nusqaamin wuxuu la yimid in laga nusqaamiyana kadhi ka baqi maayo wakadalika sidaasoo kale ayaanu anzalnaahu usoo dejin aayaadkaa hore saan usoo dejinay oo kale ayaanu anzalnaahu qur-aanka usoo dejinay qur'aanan xaaluu qur'aan yahay carabiyan oo carabi ah wasarafnaa waan gedgedinay fiihi qur-aanka dhexdiisa min alwaciidi yani waxa wey hanjabaada qaarkeed hanjabaada qaarkeed baan ku rogrognay iyo macnaa waxa weeyaan cabsigelinta lacallahum yattaquuna lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay baqaan lacallahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay istawraan oo macaasida iska ilaaliyaan aw amase yuxdita inuu darinsiiyo lahum iyaga dikran xusuus inuu kusoo cusboonaysiiyo markay akhriyaan intay isxusuustaan oo dib isugu noqdaan daacadii la yimaadaan fatacaala allah fatacaalaa waxaa koreeya allahu alla ayaa saro maray almeliku ee boqorka ah alxaqu ee xaqa ah walaa tacjal ha degdegi nebi maxamedow bilqur'aani qur-aanka yaa ku degdegi min qabli an yuqdaa intaan la gudin oon la dhammaystirin ilayka adiga waxyu waxyigiisa intaan lagu dhammaystirin waqul waxaa dhahda rabbi rabbigayow zidnii ii ziyaadi cilman cilmi ii ziyaadi labadan aayad qur-aanka ay ku saabsan yihin sidaa hadda aayadahaas laynoo soo sheegay sidaan usoo dejinay oo kale baan qur-aanka o dhan usoo dejinay barbari subxana wa tacala anzalnaahu qur-aanka o dhan soo dejintiisu waxay uu la mid tahay qeybtaa hadda laydiin soo sheegay sida loo soo dejiyay o kaleeto saas way maanaa ayib isaga oo qur-aanaan soo dejinay oo carabiyo luqadda carabigaa kusoo degay luqadii uu kusoo degay inbuu ilaa maanta ku joogaa ninkii luqad kale ku fasira isaga jirta ingiriis ku fasir soomaali ku fasir sawaaxili ku fasir laakiin qur-aanka asalkiisu luqadii carabiga hibu baaqi ku yahay waana ilaahay subxaana wa tacala waxay ka mid tahay qaababka uu xifdiyey qur-aanka u xifdiyey saas way maanaa qur-aankaas qaabka u xifdiyey haddaad aragtaan masalan kutubtii tawreed iyo injiil ee midna nebi muuse lagu soo dejiyey midna nebi ciise lagu soo dejiyey luqadii lagu soo dejiyey lama hayo ya war luqadii kusoo degan baya waxay dhaaan yani waxa weeyaan kitaab waxay dhahaan alkitaab almuqadas oo hadda ay haystaan oo kaniisadaha ku haystaan luqad ingiriis buu ku qoray soo ma ma luqa ingiriis buu kusoo degay aawin luqaduu kusoo degay ma hayaan waxay hayaan uun tarjamooyin wadaada ay sii tarjameen ku kalea sii tarjamay midkan waxbuu ku darsaday kan fahamkiisiibuu geliyey kan waxbuu ka saaray waxay meesha ku hayaan waa kan laakiin qur-aankan ilaahay wuxuu ku ilaaliyey carabinimadiibu weli baaqi ku yahay waa qur-aan carabi ah waxaanu dhexdiisa ku rogrogno ku gadgadinay barburi subxaana watacaala hanjabaad si ay u isu ilaaliyaan oo macaasida isaga ilaaliyaan ama intay isku noqdaan qur-aanku uu yani ku cusboonaysiiyo oo kusoo darisiiye iyaga yani waan waansan ay waansamaan inay dib isugu noqdaan oo markaa daacada ilahay iyo wanaagga ay kugu dhaqaaqaan macnaha rabbi subxaana wa tacaala intaas oo dhan sameeyey ayaa sarreeya oo xumaan oo dhan ka sarreeya oo daatadiisu sarraysaa oo asmaadiisu sarraysaa oo afcaashiisu sarraysaa oo culuwiga inta neecu uu yahayba sarreeya wey macnaha allihii boqorka ahaa xaqa ahaa ee sugnaa asmaadiisu iyo sifaadkiisuna ay sugnaayeen nabiga sal alay waslam baa waxaa la barayaa qur-aanka siduu u qaadan lahaa ha degdegin baa layidhi nebi maxamed oo qur-aanka ha ku degdegin intaan lagu dhammaynin waxyigiis waxaan ugu tegi doonaa suuratu yani waxa wey alqiyama laa uqsimu biyawmi alqiyama baan ugu tegi doonaa nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu caleyh malakuljibriil markuu qur-aanka siinayo barayo ayuu wuxuu samayn jiray wuxuu degdegi jiray yani wuxuu isdhihi jiray inay kaa fakanayno durba qabo marku markuu yani inuu macnaha malakuljibriil intuusan dhamaynin oo uusan qur-aanka akhrintiisii ka bixin buu ka daba akrin jiray markaasaa la yidhi sahyele laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bih waxba carabka ha dhaqdhaqaajinin baa la yidhi iska kaadso markii qiraa'ada jibriil dhammeeyo kadib markaa kadib akri waxba kaa fakan maayaan annagaa ku ballan qaadayna inaan ku ururino xabad xarafan inuusan kaa fakanin macnaha saas wey macnaa marka nabiga ha degdegin baa la yidhi sal alay slam sug jibriil ha dhammeeyo macallinku waxa akriyo wey macnaha macallinka bal horta ka dhegeyso haddaad macallinkii garab orda ka war qaabku wax uu akrinahayo miyaad fahmi kartaa ilaan markuu wax akrinaya adna waad akrinayse sug bal horta macalinku ha dhameeyo aayadda ha akriyo markuu akriyo siduu dhahayay ka daba akri saas le hadegdeg saas le nabiga sal lay slam waqul rabbi zidnii cilma waxaadna tidhaahdaa rabbiyow cilmi ii siyaadi cilmi ii siyaadi cilmiga loo siyaadinaya waa qur-aanka iyo fahamkiisa iyo xikmadda ku jirta asraarta qur-aanka ku jirta kaawey midka nebi maxamed salawatu rabbi wasalamu aleyh ilahi uu weydiisanayo in loo siyaadiyo wa ficlan nabigeenu alla waa weydiistay xadiidka saxiixa nabigeena sal l ducooyinkiisa waxaa ka mid a yani wuxuu dhihi jiray allahuma anfacnii bima callamtanii wacallimnii ma yanfacunii wazidnii cilma walxamdu lilahi cala kulli xaal saasuu nabigu dhihi jiray salawatu rabbi waslamu aleyh ilaahayow yani waxaan bartay ee dhibartay igu anfaca wax i anfacana ibar cilmina ii siyaadi mahadna mar walba ilahay baa iskale xaalad walba ilahay mahad buu kuleeyahy subxana watacala iyo ammaan saasuu nabiga lagu ducaysan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh marka waxay yidhaahdaan shay nabiga lagu yidhi codso in lagu siyaadiyo oon cilmiga ahayn ma jiro ma aha adduunyo codso xoolo codso dumarka in lagu siyaadiyo wiilasha iyo carruurta lagu siyaadiyo guryaha lagu siyaadiyo taas macno weyn male laakiin shayga muhimkaee siyaadadiisa la codsadaayo waxa weeyaan waa ilahay qur-aanka inuu ku baasiiyo cilmiga ilahay subxana watacala inuu wax kaa baro xikmad kuugu daro dhaqan iyo camalfal kuugu daro liibaantumida iyado waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira wamaa yadakaru ila ululaalbaab wakadalika sidaasoo kale baanu anzalnaahu usoo dejinay qur'aanan xaal uu qur'aan yahay carabiyan oo carabiya wasarafnaa waan gedgedinay fiihi qur-aanka dhexdiisa min alwaciidi hanjabaada xagga hanjabaada qaarkeed baan ku gedgedinay lacalahum waxay mudan yihiin yattaquuna inay isdhowraan oo macaasidiya dunuubta iska dhowraan aw amase yuxdita inuu darrinsiiyo lahum ayaga inuu u darrinsiiyo ku cusboonaysiiyo ku keeno dikran waansan ay waansamaan oo markaa daacadii ay u dhaqaaqaan macnaha waxa weye midda hore yattaquuna macaasidii inla iska jiro yuxditu lahum dikrana waa daacadii in lagu dhaqaaqo markii macnaha waa aada waansanto fatacaala allahu alla ayaa koreeya allihii almeliku ee boqorka ahaa alxaqu ee xaqa ahaa walaa tacjal ha degdegin nabi maxamed oo bilqur'aani qur-aanka ha ku degdegin min qabli an yuqdaa intaan la dhamaystirin ilayka adiga waxyuhu waxyigiisa intaan lagu dhamaystirin waqul waxaa dhadaa rabbi rabbigayu zidnii ii ziyaadi cilman cilmi ii ziyaadi dheh allana weydiisay inuu cilmiga ku siyaadiyo walaqad cahidnaa ilaa aadam halkan waa qisadii nabiyullaahi aadam caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam iyo ibliis dhex martay waana soo marnay intaasoo meelood baynu kusoo marnay walaqad cahidnaa xaqiiqiya waan ballanay ilaa aadama aadam baanu la ballanay cahidnaa waan dardaaranay ilaa aadama aadam baan u dardaaranay min qablu horaan hadda qisada nabiyullaahi nabigeena marka lala hadlayo iyo muuse qisadiisii iyo ka hor ayaanu yani waxa weye aadam la dardaaranay fanasiya waa halmaamay dardaaranka walam najid ma aanaan helin lahu aadam maanaan u helin casman qasad go-an qasad go-an oo wixii laga reebay uu kaga joogsado maanaan u helin saas manaa qasadkiisu ma adkaanin wadkur xusnadiiw id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaaikati malaaigtii markaanu ku nidhi usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye abaa isagu waa diiday faqulnaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow ina haadaa kani caduwun cadow wey laka adigu cadow ku yahay iyo walizawjika xaaskaaga falaa yukhrijanakumaa yuusan idinka saarin min aljannati jannada yuusan idinka saarin oo fatashqaa aad kadeedanto marka aada dhibaatootood rafaado wy macnaha ina laka waxaa kuu sugnaaday anlaa tajuuca inaadan gaajoonin fiiha jannada dhexdeeda walaa tacraa inaadan qaawanaanin oodan mara ku waayin wa anaka wa anaka adigu laa tadma'u inaadan oomin ma oomaysid fiiha jannada dhexdeeda walaa tadxaa mana qoraxaysanaysid aadan baanu u dardaaranay barbiri subxana watacala hadda ka hor aadan dardaarankii waa halmaamay muxuu ahaa dardaarankii aadamlisi geedaa iska jir baa la yidhi soo maya ibliisna cadowgaa way iska jir rabbi wuxuu lehy subxaana wa tacaala go-aan adag aadam maanaan ka helin buu rabbi subxana wa tacala macnaha waxoogaa dabacsanaan ah buu ku tilmaamaya dabacsanaantaana waa dhanka ibliis ka soo galayba casmi go-aan qasad adag oo wixii uu kaga tago maanaan u helin rabbi subxaana wa tacala wuxuu yihi waxaad xustaa nabiga ood ka sheekaysaa markaan malaa'igta ku nidhi bal sujuud oo aadam u sujuuda markaasay sujuudeen ibliis mooye isagu waa diiday wuxuu yidhi rabbi subxaana wa tacaala markuu ibliis sujuuddii diiday aadam buu rabbi la teliyoo amarsi wuxuu war aadamow wakaa ninkaasi waa cadowgaagii xaaskaagii adigaba cadowbuu idin yahay iska jir ujeedada uu leeyahayna waa inuu jannada kaa saaro jannada yuusan idinka saarin oo barwaaqadaa ilaahay idin siiye yuusan idinka bixinin hadduu idinka saaro maxaa dhacay fatashqaa marka waa kadeedi adduun baa tegi qaxar iyo rafaad iyo xamaalo iyo dhidid iyo guri dhis iyo macnaha risqigii keen iyo qorax iyo rafaad baad u tegi tashqaada saasaa laga wada yani waxa weeyaan kadeed iyo dhib iyo daal baad markaa geli wey macnaha amaa jannada markaad barbaaqana ku dhex jirto mana shaqaysanaysid inaad un dalxiis un jannada isaga dhex barto ood iska gurgurato mooyaane ma dhib baa yaalay meeshaas fatashqaa haddii uu jannada kaa saaro dhib markaasaa kugu horraysa iyo adduunya iyo shaqadeedii wey macnaha rabbi subxaana wa tacala marka wuxuu leeyahay jannada dhexdeeda waxaad ku leedahay dhowr arrimood gaajoon maysid ko talabaadna mara waayi maysid walaa tacraa ma qaawanaanaysid labadaasi way isqaabilsan yihiin oo waxaa la dhahaa juucu waa calooshoo marata soo maha curyigana maxaa la yidhahdaa jidhkii oo mara ka madha labadaaba mees korkaaguna waa asturnaanayaa calooshaadana waa asturaanaysaa labadaba waxbaa la gelinaya o wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxana way isqaadilsan yihiino oolku waa calool gubashada gudaha waa gudaha ood ka kululaato sooma walaa tadxa qoraxaysiguna waa korka ood ka gubato sooma calooshana ka guban maysid korna ka guban maysid wa iyadu saas rabbi subxana watacala uu kuleeyay macana marka barwaaqadaas ku dadaaloo ku fara adayg ninka kaa saarhayana waa ninkaasi iska jibaali nabiyullaahi aadam alayhi wala nabiyina salaatu wasalaam walaqad cahidnaa xaqiiqe waan dardaaranay ilaa aadama aadam baan u dardaaranay ayaan u dardaaranay min qablu horaan dardaaran baan siinay fanasiya waa halmaamay walam najid mana aanaan helin lahu aadam casman qasad go-an oo adag maanaan u helin saas daraaddeed baa ululcasmiga looga saaray ululcasmi min arusuli shantow kuma jiro aadam macnaha wadkur xus id waqti qulnaa aan nidhi lilmalaaikati malaaigta markaan ku nidhi bal ka sheekee usjuduu sujuuda liaadama aadam u sujuuda fasajaduu markaasay sujuudan ilaa ibliisa ibliis mooye abaa isagu waa diiday sheekadu iyadoo intaan ka faahfaahsan somaynaan soo marin ku celin uma baahna waana mari doonaa insha allahu tacala faqulnaa markaa waxaanu nidhi yaa aadamu aadamow ina haada kani caduwun cadow weya laka adiga cadow ku ah walizawjika iyo xaaskaaga falaa yukrijanakumaa yuusan idinka saarin min aljannati jannada yuusan idinka saarin oo fatashqaa aada dhibaatooto aad kadeedantood rafaada wey macnaha hadduu kaa saaro wey yani shaqada adduunyada wey rafaadka laga hadlay ina laka waxaa kuu sugnaaday anlaa tajuuca inaadan gaajoonin fiiha jannada dhexeeda walaa tacraa inaadan qaawanaanin wa anaka adigu laa tadma'u ma oomaysid fiiha jannada dhexdeed walaa tadxaa ma qoraxaysanaysid qoraxna ku qaban mayso ila jannadii qorax kama jirta iyo kulayltoone fawaswasa ilayhi shaytaan dardaarankaa markii nebi aadam la siiyey xaalku muxuu noqday marka fawaswasa waxaa u sheekeeyey ilayhi isaga sheeko qarsoon waxaa gaadhsiiyey ilayhi aadam ashaydaanu shaydaan baa gaadhsiiyey sheeko qarsoon oo qalbigiisa uun la xidhiidha buu hoos ugu dhiibay qaala markaasaa wuxuu yihi yaa aadamu aadamu waata sheekadii hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati lkhuldi waaritaanka geedkiisa ma ku tusaa wa mulkin iyo boqortooyo geedkeed boqortooyadaasoo laa yablaa aan duugoobaynin weligeed jiraysa fa akalaa markaasay cuneen xaawiya aadam minhaa geedii xaggeeday ka cuneen fabadat waxaa muuqatay lahumaa labadoodii waxaa u muuqatay saw-aatuhumaa xumaanyaalkood cawradii baa banaanka kusoo dhacday watafiqaa waxay gudagaleen oo bilaabeen yaksifaani inay isku karkaraan calayhimaa korkooda inay ku karkaraan oo ku dhadhajiyaan min waraqi ljannati jannada caleemaheeda jannada caleemaheeda qaarkood inay ku dhadhajiyaan bay markaa bilaabeen cawradii ku asturaan wa casaa wuu caasiyey aadamu aadam wuxuu caasiyey rabbahu rabbigii buu caasiyey fahawaa waana lumay oo jiidkii saxdaha waa ka lumay wey rabbi subxaana wa tacala markuu dardaarankaa siiyey nabiyullaahi aadam caleyhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam si qarsoodi ah waxaa uula xidhiiday ninkii shaydaan ee looga digay ibliis baa uula xidhiiday waswasada waxaa la yidhahdaa waa sheekada qarsoon oo qalbigaaga un aad ka dareemayso inay ka socoto sheekadaasaa la yidhahda sheeko qarsoon oo yani qalbigu ku sheekaysanaya ama la siinahayo yahay waswasada la yidhahda si qarsoodiya buu wuxuu u siiyey war qarsoon iyo war ugu dhiiday wuxuu ku yidhi waa ka warki aadamow ma ku tusaa waaritaanka geediisa iyo boqortooyo aan weligeed duugoobaynin geed lagu helo bal habaarka meeshuu ka bilaabi kari habaarku dhaca bal meeshuu ka gala kari waa bini aadamka labada oo ugu jecel yahay boqortooyo iyo kursi iyo inuu dad kale uu madaxa kaga fadhiyo waa kaas hadda macnaa waxa wey hadda aan isku laynayna soo ma kow ta labaadna waxa weye weligii inuu jiro oo usan dhibanin geeri wuxuu ka necbiya ma jiro labadiiba waxaad ku heli baan ku hayaa bui aadamow labadaad wax ugu jeclayn oo maxay tahay geedkan daaq buu ku yidhi geedkan cun waxoogaa waxaad muddaa marka qur-aanku suu tilmaamayo aadam hadalkii kuma qancin markaasuu bilaabay inuu udhaajo waqaasamahumaa inii lakumaa lamina naasixin aadamow haytuhmin buu leeyay aadamow hayga shakiin wallahi daacad baan ku ahay waa ku naseexaynaya saas buu leeyay nabiyullaahi aadam calayhi salaam markaa ilaahay subxaana wa tacaala dardaarankiisii waa halmaamay sida rabbi subxana wa tacala uu sheegayo halmaankaasi fanasiyadaasi aan horay usoo marnay aadam la leeyahay nisyaankaasi culimadu waxay bimacna tarki wa waa ka tegey ama mee halmaan baa la odhanayaa laakiin waxaa sharcigii waagaa jiray baa halmaanka ruuxa loo qaban karay ama sharcigeena halmaanka ruuxa loo qaban maayo sooma haddaan halmaan ka dhigno sharcigoodii baa wuxuu ahaa in halmaanka ruuxa loo qaban karo haddii nasiyada bimacnaa taraka laga dhigana ayadana waxa weeyaan luqatan oo sharcan intaba waadhaxaysa macana ayib markii ay arrintii ka yeeleen oo geedkii daaqeen rabbi wuxuu leeyahay geedkii way cuneen xaawiya aadam markiiba cawradoodii baa soo baxday cawradoodii baa muuqatay way qarsoonayd maxaa ku qarsoonaa ma maryay qabeen allahu aclam wax ku qarsoonaa laakiin cawraduba way qarsoonayd qaar waxay leeyihiin nuur baa qarinahayay oo cawradooda ka qarinayay qaarna waxay leeyihiin mayahe dhar labis waxay qabeen sida cidida bini aadamka oo kalea cidideena soodana labiskii oo dhan baa laynaga siibay cididay nagaga soo hadhay bay dhahan waa wararku macnaa waxa way wadaadadu sheegsheegaan laakiin wax nas kusoo aroori ma adiga cawradiioo u qarsoonayd baa banaanka kusoo dhacday waxay tilmaamaysaa ruuxu hadduu ilaahay macsiyo ka galo waa qaawan yahay ilaa waxaad ku asturan tahay ilahay daacadiisa soo maa ilahay daacadiisaad ku asturan tahay haddii aad ilaahay macsiyo ka gasho macnaha waxa weeye maryihii ku saarnaabaad iska dhigtay markaasaad isqawsay mar alla markay arkeen cawradoodiiyo banaanka usoo baxday haddaba waxay bilaabeen intay calaamihii jannada intay googooyaan inay isa saar saaraan yaksifaani karkaridda la yidhahda kabta markay intay kaa go'do aad mid kale intaad soo qaado aad ku karto ayaa la yidhahdaa khasafa nacla kabkiibuu karay marka intay caleenta soo qaadaan bay jidka ku dhajinayaan mid kale halka ku dhajinayaan cawradii bay macnaha la dagaalamayaan oo qarinayaan macnaha saas weeyaan rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala wacasaa aadamu rabbahu aadam rabbigiibuu caasiyey faqawaa waana lumay hawaaga waxa la yidhahda riwaayada waxaa laga wadaa hadda wuxuu ka lumay wuxuu rabay muxuu rabay waaritaan buu rabay soo maa miyuu helay mise wuu ka lumay waa ka lumay ama ma ahe wixii alla ka rabay oo ah geedda inuusan cunin buu ka lumay labada way dhici karta hawaa can matluubihi wuxuu rabay oo inuu waaritaan ah waa ka lumo jidkii jid aan ahayn buu qaaday ama ma ahe wixii rabbi amray oo ah geedka ha taabanin arrintiibuu ka lumay oo dee geedkii waa cunay sidaas malinta waa la yidhahda macnaha ayib fawaswasa waxaa waswaasiyey oo si qarsoodiya ugu sheekeeyey ilayhi fawaswasa ilayhi maadaama lagu gudbiyey bimacna aliisaal walintihaa bay tadmiinsanta tadmiin baa la yidhahda fawaswasa wuxuu fawaswasa waxaa waswaas gaadhsiiyey ilayhi aadam xaggiisa waxaa waswaas iyo sheeko qarsoon gaadhsiiyey ashaydaanu shaydaankii baa gaadhsiiyey qaala wuxuu yidhi yaa aadamu aadamu seebuu ula xidhiidhay seebuu ula xidhiidhay oo ugu tegey allahu aclam adeesaa macnaha waxa weye yuu galay oo iyadaa qarisay oo warkaasay meel ka dustay oo meeshii siday jannada ku tagtay oo warkaaso dhan waa israa'iiliyaad ka bax waa warar reer banu israa'iil oo kutubtooda laga soo guuriye laakiin nas aan lahayn see ugu yuu ku gaadhay ilahay baa garanaya oo iyagoo kale fog sooma wada hadli karaan ya miyay adag tahay iyadooda la kale fog in la wada hadlo khaasatan waayahan dambe adigoo macnaha adduunka cidhifkiisa jooga ka cidhifka jooga la hadli sooma telefon baad u diri sooma oo ma telefon buu u diray ma si kale ula xidhiidhay allahu aclam ya wax qariiba maaha hadda waayahan dambe adduunka horumar gaadhay su-aal weyn oo muhima maba sii ahaba jannada isagoo ku jira seebuu ula xidhiidhay laanna waa iska fududahay soo ma laakiin intaan telefoonkan iyo waxaan soo bixin dadku su-aashaasi waa taagnaan jirtay adiga si ula xidhiidhay ilahi baa garanaya subxana watacala ka bax ayib faakala qaala wuxuu yihi yaa aadamu aadamu hal adulluka ma ku tusaa calaa shajarati lkhuldi waaritaanka geedkiisa ma ku tusaa geediisa geedda haddii la cuno lagu waarayo wa mulkin iyo boqortooyo geedkeed boqortooyadaasoo laa yablaa aan duugoobaynin oo weligeed dhammaanayn saas weligii qaababka bini aadamka uu galo waxa uu jecel yahayna wuu kasoo galaa macsiyadana magac fiican buu ugu yeelaa waa u qurxiyaa la uzayinanna lahum fi lardi soo mahayn bal magacu u yeela fiiri waxyaalaha wan wanaagsanna magac xun buu u bixiyaa soo mid anag argagixise iyo yani waxa xijaabkii teenday ku magacaabay teendho fiiri akhyaartii waxay ku magacaabeen iyo ahlullahigii waxay yidhahdeen waa argagixisiya mara ku dhag wey soo maartaan wax alla magacyadii xunxunaa ibiis bixin jira wey khayrkii oo dhan magac xun bay saarayan si looga cararo sharkii iyo fasaadkii iyo gaalnimadiina magac fiican bay bixiyaan waa ilbaxnimo waa horumar waa kan waa teknolojiya balaaya kugu akriyaya waa kaas macnaha waa tabtii uu isticmaalay wey fa akalaa way cuneen minhaa geedda xaggeedii bay ku cuneen waa xawiya aadame fabadat waxaa muuqatay lahumaa iyaga saw-aatuhumaa xumaanyaalkoodii baa u muuqday waa cawradoodii baa laga waday wadafiqaa waxay wadafiqaa waxay gudagaleen oy bilaabeen yaksifaani inay isku karkaraan oo isku dhadhajiyaan calayhimaa korkooda inay ku dhadhajiyaan min waraqi ljannati jannada caleenteeda qaarkeed inay isa saar saaraan oo isku dhadhajiyaan see cawrada u aastira wa casaa wuu caasiyey aadamu aadam rabbahu rabbigii buu caasiyey faqawaa jidkii saxda ahaana waa ka leexday oo wuu ka lumay arrinkuu rabay muusan helin wey hada wabilahi tawfiiq wsala allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alihi wasaxbi